بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan soo akrinaynay kitaabka magaciisa la yidhaahdo alfusuul fi siirati rasuul sal alla alayh wasalam oo imaam ibnu kathiir uu leeyahay saaxibu tafsiir marka kutubaha siirada ugu khulaasaysan ugu macaan uu ku jiraa waa nin aada iyo aada muxaqiq ah adiibna aho fasiix ah marka runtii isagoo kitaabka uu gaaban yahay haddana aada iyo aada u afdheer yahay marka ilaa waxaan kasoo akrinay kitaabka ilaa shalay aan soo dhameynay gazwat uxud ayaan soo dhameynay iyo gazwatu bani nadiir ayaan soo dhameynay marka hadda ada waktigii oo maaratay tobankii dambe oo ramadaan uu naga dhamaaday dadku waa la kala safrayaa marka kitaabku kolley waa duuban yahay waxaan marka ugu talagalnay kitaabka inta ka hartay si mulakhasa inaan maaragtay oo kooban inaan usoo koobno si dadka kitaabka kusoo tixnaa ee taariikhdii nabiga calayhi salatu salam iyo siiradiisii fikrad fiican looga haysto kabacdina insha allahu tacaala waqtigii koo lasu soo noqdo ayaan meeshuu noogu joogay maan ka duubi doonaa insha allah waxaan isku dayaynaa insha allah kitaabka haddii u dhammaado in maaragtay internetyada iyo maaragtay maaragtay c d waxyaalahaas maaragtay laga dhigo insha allah si looga faa-ideysto marka gazwatu beder uxud markii aan kasoo sheekeyneynay goobtii lagu kala tegay abu sufyaan waa kii yiri sanadka dambe beder ayaa noo balana halkaan isugu nimaano isagoo faanfaanaya oo raba inuu muslimiinta argagax iyo rucbi oo ku rido nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haah iraahdow ka ajiiba oo waa yahay halkaasaan maaragtay aan isku ballansanay oo baqid ha u muujinina waqtigii markii la gaaray oo sanadkii sanad ka bacdi la gaaray oo ad waxyaalo badanna ay soo dhaceen oo binu nadiir iyo laga soo takhallusay qolooyin kale oo iyaguna acraabta reer baadiyaha nayd iyo nabigu calayhi salatu salaam meelo badan uu ku duulay oo maaragtay uu iska soo edbiyey ayuu haddana nabigu usoo diyaar garooba calayhi salaatu wasalaam isagoo jeish wanaagsan wata ayuu mawcidkii lagu ballamay oo beder ayuu yimid nabigu calayhi salaatu wasalaam marka beder athaalitha la yihahdo beder yaroo waxaa jirta bederkaad ka horeyso oon dagaal ka dhicin oo meesha un maaragtay xoogaa laysugu yimid bedertii runtaahayna waa kii dagaalku uu ka dhacay midaana beder almawcidna waa la beder athaalithana waa la yidhaahdaa nabiga saxaabiis waa yimaadaan iyagoo hubkoodii wata abuu sufyaanna meesha laysku ballansaday abuu sufyaan ciidankiisa markuu soo dhaqaaqay meel dhex markuu marayo ayuu waxay ku marmarsoodeen sanadkan waa sanad xunoo abaara dagaalkama bixi karno meeshii marka ay ka noqdeen halkaas marka waxaa caddaatay nabiga calayhi salatu salaam iyo saxaabidiis inay xoog leeyihiin inaysan baqin waxa baqay inay marka ay gaaladii ay yihiin dhowr beri buu nabigu ku nagaaday calayhi salaatu wasalaam sidaas ayaa maaragta lagu soo noqday halkaa markii ay marayso ayaa waxaa ku xigta haddana dhacyadada ku xigta waxaa weeye waa qaswat lkhandaq waxa la yiraahdo macnaa duulaankii godka weyn maaragta yani oo difaaca loqotay waxaa kaloo la yidhaahdaa qaswat laxzaab macnaa isbahaysigii duulaankii ay ku duuleen ku issoo bahaystay oo shartas kusoo bahaystay duulaankii ay maaragtay madiina nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiis ay ku duuleen marka ghaswatulaxzaabna waa la yidhaahdaa qaswada qaswatulaxzaab la yiraahdo waxa weeye yahuudaa ka dambeysay asaabiculyahuud ayaa faraha la jirtay marka faragashiga markay muslimiinta ay ku bilaabeen iyo inay cadow ay kusoo hogaamiyeen hadda ma ahna ogaada qaswat uxudna waa ninkii maaragtay abu caamir araahib ninka la dhihi jiro faasiq ahaa waa kii asaguna ka qayb galay oo maaragtay carabta iyo halkaas kusoo dubariday isagana asaabicdaasaa ku jirtay farahaasaa ku jiray haddana markii banunadiir laga adkaaday oo nimankii maqaawiirtii maaragtay yani banunadiir markii laga adkaaday xoye ibnu akhdab iyo walaalkiis iyo islaam ibnu mishkam iyo raggaas oo dhan abu raafic iyo waxaasoo dhan markii laga adkaaday ayay waxay yidhaahdeen si kale aan samayn waxay u tageen quraysh iyo qabaa-ilkii qadafaan meelahaas jooga wixii carabta ahaa waxay yidhaahdeen aan isbahaysano aan issoo aruursano marka aan ku duulno markaa maxamed iyo maaragtay madiine iyo asxaabtiisa aan ku duulno annakana gudaha ayaanu ka furfuraynaa oo bani qureyda dadkii meesha jooga waa kala furfuraynaa halkaas maaragtay hanoo ahaa arrintiibay ka yeelaan marka waa markay weydiinaan ay leeyihiin annagii maxamed yaa fiican ile adinkaa fiican alamtar aladiina uutuuk nase min alkitaab yu'minuuna biljibt waataaguut wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila waa kuwa gaalay gaaladii mushrikiinta ila nabi maxamed ay ka fiican yihiin ulaaika aladiina lacanahum allah waa kuwa ilaahay lacnaday waman yalcan illahu falan tajida lahum nasiira ay og yihiin inuu xaqi gaal xuno abijaab iyo raggii waxa iyaga iyagaa ka fiican waa ka yeeleen carabtii wax alla wixii qabaa-ilkii tobantalaha quraysh iyo qadafaan iyo oo ugaasyaalkoodii madaxdooyadii wata abu sufyaan iyo cuyeyna maaragtay ibn cuyanat cuyanat ibnu xasan alfazaari iyo rag fara badan oo qabaa-ilkoodii wata ayaa laysoo bahaysta jeyskaas tiradiisa marka waxaa lagu qadaraa inay ahaayeen xawaali toban kun inay ahaayeen jeyskii marka markii inuu soo socdo la sheegay nabiga caleyh salaam khabarka uu soo gaaray waa la showray abu dar abu maaragtay salmaan alfarisi salmaan alfarisi wuxuu soo jeediyey in god weyn la qodo sababtoo madiino meelaha qaarkood difaac dabiiciya ku leedahay dhinaca galbeedka xara meel dhagax keli ah oon fardo iyo geel ayna soo mari karin hadday soo maraanna aynan si fiican lagu soco karinoo leebka iyo maaragtay filaaro lagu baabi'i karay leedahay dhinaca kale oo maaragtay xara sharqiyana waa sidaas oo kale xagga koonfurkana waxa weeye beero iyo degaano xoog lahan ku jiro waxa weeye xarbi mudna lagu samayn karaa waxay ka bannaan tahay waa dhinaca waqooyiga uxud iyo dhinacyaalkaas dhinacaasa marka khandaq loogu wareejiyey ee mitirkiisa uu yahay ilaa adiga masaafo xoogaa ballaaran oo ay ku adag tahay faraska inuu maarata uu kasoo boodo ama geel uu kasoo boodo oo ku dhacayo haddii uu hadda kasoo boodana intaa uu isku xaawilayo inay goto ku dhaca inay halus yihiin meel kastana difaaca taagoon hadda leebka iyo dagaalka ee god keliya looga tegi maayo godkii baa la qoday carabtii marka waa ay yimaadeen markay godkii arkeen waxay hadi makiidatu maa tacrifu alcarab waa khiyaano iyo siyaaso carab aysan aqoonin carab isku soo duuf iyo qabac iyo qabac la yaqaani maana god laysu qodo iyo waxyaalaha wax la yaqaani ma aha adiga meeshii waa ay soo dhaqaaq waayeen difaacna waa la dhigay mid camar ibnu wud la dhihi jiro inkaar qabaa ayaa isku soo dayay isagoo fardawata inuu maaragtay meesha u soo jiiro adiga meesha dagaal baa ka dhacay isaga waxa usoo baxay mubaarazo cali bn abi aalib ayaa marka ka tuuro dilay wuxuuna ahaa nin aada iyo aad xagga mubaarasada iyo xoogga ugu daran booda adduunka wax la dami kara aan la arkinba markaas weliba boqol jir buu ahaa aada iyo aada u cumri dhaara adiga sacd bnu mucaadna waa la dhaawac marka dhaawac baa gaaray ilaahay uu ka raysay gadaal buu noogu imaan doonaa arrintaas marka ay dhacday oo muslimiintii la hareereeyey hadda muslimiintii imtixaan weyn ayay maanta ma arkaysa ku noqotay muminiintii iyo munaafiqiintii waa kala baxeen munaafiqiintii waxawaay iyagana mahalac iyo baqdin waxay dhaheen khalaas maanta laga takhalusaya maxamed iyo diintiis waxa wato waa la baaba-ay toban kun ah maarata nagu hareereysan eberwood muminiintiina ilaahayba maarata yani uu thabaat ayuu siiyey subxaana wa tacaala muminiinta ileeyihiin maaratay munaafiiin maa wacad allah warasuul ilaa guruura been ana loo sheegay dheheen ma garati muminiintana waxay dhahen wixii ilaahay noo yaboohay wasadaqa allah warasuuluh ma garata ilaahay rasuulkiisa run bay noo sheegeen waxaa kaloo kasii daran banu qurayda oo iyaguna yahuudii ka hartay xoyey ibnu akhdab ayaa u tegay wuxuu yidhi maanta maxmed waa laisugu tegay waa laga takhalusaya marka idinkuna qeybtiina ka qaata haddii kale quraysh waa idin baabiinaysaa waayahayda iyaguna ballankii bay ka baxeen nabigu waxau u diray calayhi salaatu salaam bal inay ballanka biicin kale sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu cibaada iyo rag kaloo u diray bal soo fiiriy waxay u tageen iyagoo nabiga caayo ballankii ka baxeen laakiin wuxuu yidhi haddii aada ay ballankii ka baxeen iisar beebe maarata yani sacad hagugu sheeganina calashaan waa maxay si dadka muslimiinta a qalbigooda loo dhaawicin markay ogaadaan waxay le cawl walqaara waa labadii qolo oo saxaabada qiyaantay macnaa baabkoodii ay galeen waayo qiyaani macnaha sameeya bis waayo dhaha nabigu calay slam abshiru bashaarayso dhah khayr baa dhici doona halkaasay maraysa waid zaaqat alabsaaru id jaa-uukum min fawqikum min asfala minkum waid zaaqat alabsaaru balaqat lquluub lxanaajir watadunuuna billahi dunuun hunaalika btuliya lmuminuun wazulzulu zilzaalan shadiida marka muminiintii dadki waa la imtixaano nabigu marka calayhi salaatu salaam wuxuu damcay inuu cadowa kala furfuro ciyaala ibnu xis iyo nin kaloo ila xaaris ibnu cawf oo qadafaana ayuu la hadlo wuxuu yihi timirta madiinaha wax idinka siinayaa adinku maaratay ciidankan ka noqdo xoogaa maaratay nacfaa laidin siinaa arrintii waxau u bandhigay sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu maaragtay cibaada oo aws iyo khasraj madax u kale ahaa waxay dhaha arrintaa haddii ay kaa tahay yaa rasuulallah amar ilaahay uu ku siiyeen nafaraysana waa yeelayna hadday khiba istraatiiji yahay nimankaasi anagoo labadeenaba jaahili oo mushrikiina ay dhulkeenna mari jireen inaan timirta madiino ku marti soorno ama naga gataan maahane hal xabwa timira ma aysa qaadan karin ma hadduu ilaah isnimadeena uu nagu karaamay maan ku ashlaaluusheenayna wallaahi seef waxaan inaanan ku garaaxin nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu salaam aniga waxaan wadan lahaa cadowga inaan inka kala fududeeyay wax kala wadan lahayn waana ra'yigoodii iyo mowqifkoodii aada u sawaabiyey qof walboo baqlana wuu garanaya yani shujaacadaas iyo maaragtay mowqifkaas sharafta leh inay mowqif aada iyo aada u qiimo tahay wuu garanaya halkaa markii ay marayso arrintii ay aada iyo aada u xun tahay ayaa nin waxaa islaamay nucaym ibnu mascuud ibnu caamir alqadafaan ninkaasaa marka soo islaamay markuu soo islaamay asagoo islaamnimadisii iclaamin ayuu nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam anagu waa islaam wey wuxuu yihi xaalad adag baa lagu jiraa nin keliyaa tahay haddaad tarada hadda dagaal ayaa idinku biirina waxba weyn uguma biiri kartid marka waxaa sameynaya nimankaa naga khudlaani balaayo dhexdooda ka abuur taas mi haa waayaha oo dha ilaa qofku waxaa dhici karta mar wax hadba si wax ku anfici kara waa uu dhaqaaqay banu qurayda u tegay wuxuu yihi quraysh u ujeedaan haa meesha xoogaa waa ku jactadeen dhibaataa kasoo gaartay mar dhow waa idin khudlaano rabaan markay idinka dhaqaaqaan maxamed aada ballankii aada uga baxdeen yaa hadda idinka dhacsanahay marka meesha waa ku hogtee ar hadda maxaan sameyna war anaa idin haayo yiri waa kana quraysh waxaa tiraahdaa dagaal la galay idinla dhihi doonaan marka waxaa tiradaa dagaal idinla geli mayno ilaa aada dad rahana aada noo dhiibtaan oo hadhow haddii maaragtay lacala aada nooga baxdaan aan rahan u haysano on maxamed farta ka saarno isku furan wallaahi caqliga noo sheegtan arrinta biiba kala dhibcaan wa waayaha quraysho u tegay quraysh waxay nimanka bani quraydaha waa idin khiyaani rabaa hoosay maxamed kala heshiis yihiin soo maaha waxayna idin dhihi doonaan waxaan rabnaa dad aan rahan u haysano haddii lacal aada naga carartaan oo lacaba aada jabtaan saas miyaha bal waa arki doona fartiinaa loo diro waxaa la yihi maanta meeshii marka waa ku jactadeen oo inay hadda isoo maqiiqaan oo iyaga dhanbo si axmaqnimo ah isoo maqiiqaan maahane dagaal munadam waa soo gula meel kasta fallaara maaragtay loo loo difaaca xoog laha la galay marka waxay yidhahdeen meesha oo laba mid meesha waa ku jactadeen bil dhanaa xisaabka u socday inaan maaragtay dagaalkii waxaan ka dheefna aan dheefna aan dagaalkii galno iyo meeshan aan isaga tagno marka waxay dhaheen waa kala baxaynaah qoladii berri maa waa kala baxaynaah dagaalka dhinaciina kasoo qaada maxay dhaheen berri waa yowmu sabti anagu ma dagaalamayno laakiin waxaan ka rabnaa inaad noo keentaan dadkaas aan madax farasho aan haysano ob ob ob walla naciim ibnu mascuud wuxuu noo sheegaayo ma garat madax farashan karnaa haa qorayshna jawaabs war anaga wax dad aan madax farashaa ma idin siinayo haa wallahi naciim ibnu mascuud rabbuu noo sheegay nimankaa khiyaana wate sidii ayagoo kala shakiyay qudafaankii iyo kuwigaas sidii ku sameeyey ayagoo kala shakisan inbuu ilaahay dabayl iyo riiq kusoo diro qababa dab ma shida karaan teeno oo baxayso dhir wax ma saaro karaan ayagana ma ilaahay subxaana wa tacaala wa arsalna calayhim riixan wa junuudan lam taroha ayaa ilaahay kusoo diray subxaana wa tacaala saa darteed dagaalkaas ka bacdi quraysh lug damba sooma qadin ayaga in lagu duula maahane mar dambe quraysh iyagoo gaalaha madiina cafki agaarkeeda ma soo haweysada waxoogaha maxaa aakhir muxaawala ahayd oo quraysha isku dayda inay madiine iyo nabiga kusoo duusho caleyhi salaatu wasalaam xudayf ibn yaar nabiga uu diro dhah bal iisoo fiir nimankii markuu arka nabigu dabaysh balaayada ku socota iyadoo waxay la qarqarayo dadkii dhammaa qof walba yaa kaca yaa kacay qof kaca markii loo nabigu cayinoo dhah dhaxana marku asiibaya soo yiri adigoo saalim waa soo noqona nabad qabo wixii markaa dhaqaaqay wixii dhaxan dhacay waxaad moodaahu yiri inaan xamaam guri hiitin leh inaan ku dhex jiro wax dhexaandhawa iga tagto mucjizada nabiga caleyh salaatu salaam qurayshtii buu tegey abu sufyaana waxuu raa warbixin inuu dhiibo horta marta abu sufyaana arku yiri waxa nabiguna waxuu wax aad dhibaato adgeysii jiri abu sufyaan markaa arkaa dabcuuri leebka inuu ku dhufto u gaabiyo bahalka jac kaga siiyo nabiga dardaarankiisaa xasaas fiiri saxaabada si awaamirta u laasimsanayo dadkaasoo kale loo tali kara ee qof hadduu wax yar oo sameeye hadhow bug khasaaro badan ay ka dhacayso yani waxaa lagu guulaysa waxay daabitka fiir ninkii cadowga ahaa weliba ma dhihin abu sufyaan ha taabani wax dhibaataha ha geysanayo sababto wax dhibaato doo geysto fashalaa dhacay ilaahay subxaanau waxuu u waxyoy marka amarka sida loo ilaala fiiri bahasha markaan waxyar aan qaabso wax iga xigana lama arko ilaa isaga dhaba mucjizo ku socda doona mucjizo ku socda maraa la kala dafila laftiis meeshaan ma soo gaari xadiidka nabigaan xasuy waxbaha sameynin farahaan ka qaado abu sufyaan marka dadkii loo khudbeeyo raba yaa idinla joogo qof kale iska baara nin walbaa ninka xga ogaad mina qtariad yaa tahay hebel anigaa kala hormara inta aniga la weydiinin abu sufyaan waa khudbay wuxuu yihi meesha xun ma yaale waa ku baabaanay aniga waa guurina aan guurin sidiiba ilaahay subxaana wa tacaala u ku rara ma garantay waradda allahu aladiina kafaruu bigayrihim caradoodaa lala celiyay lam yanaaluu khayran wax khayra ma gaarin wakafa allahu min alqitaal muminiinta ilaahay dagaalka oo ka kaafiyay halkaasay ku jabeen marka markii dagaalkii laga soo noqday nabiga caleyhi salaatu salaam oo dharkii raba inuu iska bixiyo oo guriga uu musalamo ku qubaysanayo ayaa yiri dharkii maaba siibteen baha annaga malaa-igtii heegan oo dharkii maanaa bixin dharka ha iska bixin wuxuu yii baro qurayda ha lagu duulo nimankii yahuudi ugu dambeeyey oo badanka buriy nabigu amaruu bixiyey caleyhi salaatu wasalaam waxau dhahay laa yusalliyana axadakum ilaa fii bani qurayd qurada sokay ha ku tukanina jidkii baa marka la qaada xoogaa meel magaalada ka baxsana yar ka deganaayo marka saxaabada dhex markii la maraayey oo casarkii dhex u galay qaar waxay yidhaahdeen nabigu hadalkan wuxuu ka waday degdega oo hata aqurnina waa ilaa salaad in laga tago xaafidu cala salawaati wasalaat usta weliba cashar aqal maalin marka salaadeennana waa tukanaynaa degdegtina nagama joojinayso qaarna amarka xilay sow yaha u qaadanayno cashar ka horba tukanayno ibnu xasan wuxuu yihi qolada aan tukaninaa fiican oo dha haddaan joogi lahaana qoladan tukanaan ku darmi lahaa laakiin culimadu waa radis waa ibnu xasan hadda waa daahiri waayo daahirkan isaga uma khilaafayo soo daahirnimada waxaa kamida markuu xadiidka nabiga uu diiday laa yabal axadun fi lmaai raakib biyo fadhiyaa lagu kaadsi waxin hadduu koob inta u kusoo kaadso oo biyihii ku shubo taas xaaraan maanu jiidad iyo qaada isla gurigeyna hadduu ku kaadsiyo koob inta kusu maxaa ku kala doofar cilada fasaadka waa isla mid marka waa jumuud cala daahira la yihaahdaa wax aan farqi ku kala jirin aa kala farqinaysa sharciguna waxaa wixii isku midana isku mid oo ka dhigaa wixii kala duwanna waa kala duwan marka culamadu waxay tasbeen qoladii tukatay sababtoo nusuusta caamka a jamciyeen waxay ogaadeen in mubaadaraa laga rabaa maahane salaad waqtigeedii gashay inaan laga tegayno qof walba ogya soo maha marka qoladaasa musiiba yirahdeen ibnu qayim ibnu kathiir iyo culamada badankood saas yirahdeen bani qureyda marka waa la hareereeyey marka markii la hareereeyey nin ayaga marka madaxda u ayaga maaragtay iyaga madax u ahaa oo iyaga madax u ahaa ayaa wuxuu usoo bandhigay fulan binu kacb wax saasaa la dhihi jiray saddex midyaalo ee reer yahuude meeshii laba hareereysantii saddex midyaalo mid ugu horeysa ogtii nabi maxamed inuu xaq yaho islaama oo balaayadaa dhamba ka baxa intaa laydin dhiibo nacam waa diiday wuxuu ihi haddaadaan yeelayni maanta waa sabti waay aamina idinka yihiin intaad baxdaad waxaad iska dhici kartaa iska dhiciya ama dhinta ama noolaade bal horta mintida waa diiday wuxuu yihi caruurta ilmaha intaad laydaa adinka raggina dagaalgalenka dagaalka ku dhiirada waa diiday maxaa tiinu yar meel idin raaca ma lahan nolol iyo geeri iyo islaamnimo iyo raganimo midnama ogolidin oo dhah iga tag o dhah inkaar idinku dhacay halkii iyadoo la marayo ayay markii dambe waxay yidhaahdeen nabiga waxaan ugu xugmiyaan ogolna taas markii yidhaahdeen abu dujaana loo diray abulubaaba alasaariga loo diray oo reer ows ka mid ah markaasu waxay yidhahdeen nabiga haddaan xukunkiisa ku degno ku degnaa ku deg oo dhah laakiin waxau dhahay qoortaa laydin dheeraya qoortaa laydinka jaraya wuxuu ogaaday marka uu nabiga sirtiisii uu fakiyey waa cararay masaajidka isku xiray wuxuu ilaa nabigu ilaa layga nabigu iga furo ma iska furayo markii ay nabiga xukunkiisa ay ku degeen ayaa reer ows waxay yidhaahdeen shalay banu qaynuqaac markii maaragtay cabdullaahi binu ubeyaa kugu dhegay marka waa ka yeeshay annagana xukunkeena noo dah aan maxaran aan ku xukunna adiga annaga noo xil saar markaasuu yaa u xil saara marka yaa jeceshay ee ninkan madaxa sacd binu mucaadi faraha ka saar bis nabigu sacd binu caadi ku wareeji iyagoo isleh sacd binu caadi xoogaa u naxariisan doona sida cabdullahi bnu ubey laakiin kan farqa beyna cabdulahi bn cabdullahi bn ubey bnu salool iyo sacd bnu mucaad nina waa munaafiq taxta alxadiid ah cagta hoosteeda ku jira nina waa ninka gaaray inuu carshiga u ulusho iltaza lahu carshu raxmaan ma garat maladaas ma isku xugun ridaayaan weliba dhaawaca asiibay dhaawaci xoga uu ka roonaaday waa uu yimid markuu yimid wuxuu yihi maaragtay xukunkiisi adaan kuu wareejiyey nimankaa waxaad ka yeeli lahay adaan kuu wareejiyey ansaartiin reer hooska wuxuu ku leehay mawaalideeda bal xooga axsaan u samey xooga axsaan u samey xooga adba afka loo sii dhaweyna nabiguna wuxuu leeyahay aana lisacad an laa yakaafa fi llahi lowmata laaim ilaahay dartiis qofna ma uga leexanayo waa yaqaan nabiga caleyh salaatu salaam saartii walaal wuxuu leeyahy raalli maguti waxaan ku xukuma haa dhinacaan kale wuxuu diidaa rasuulka u dhahay raalli ma ku tahay rasul yani xishood oo rasuulka xishoonayo an dhinacan kale raalli ma igu yihiin rasuulku warkiga raaliba ku tahay inuu yidhahdo diidaayo rasuulku waa fahmaha oo dhahay markuu shaqadii uu qaatou dhahay waxaan ku xukumow dhahay dadkooda dagaalgaleenkaana in qoorta loo dhe laga maaratay la baabiyo kuwooda caruurta iyo haweenkana la adoonsado markaasuu nabigu waxau dhahay laqad xakamta bixukmi illaahi min fawqi sabcati arkac toddobada samo xukunkii ilaahay uu ku xukmay aada ku xukuntaa oo waafaqay ninkaa bal sharaftiisa balsiya rasuulka umarkaati kaha dadku wax yaray la rabeen hoose laakiin meesha ilaahay geeye fiir yucizu llahu man yashaa ilaahay xaqa hana waafajiyo dad badanaa markay mawaaqif timaado aada meela ugu naanaafta waa arka hadda dhulkii iyo balaayadii markii ay dhacda dad badanoo wadaado sheeganaya zallaad falxumo maarata dili hadalla aan maarata aan loo baahna qof culama aan kasoo bixin kasoo bixin mawaaqifta dadka waa kala saartaa ilaahay subxaana wa tacaala markastaba xaqa iyo mawaaqifta wanaagsan allah lagu aadiyo sidii baa marka lagu fuliy madax inta loo yeero oo godad loo qodaa lagu waxeey marka miday markii hadba qolaba la kaxaynayo ayay weydiin xadha xaggeena loo wadaa markaasu weligiin caqli ma lihidinoo yiri soo ma arkaysaanoo yiri ninka idiin yeeraya soobax soo baxadha inuusan noogeynin qofkii la idinka wadaan inuun idinku soo noqona xagge la idinla wadana qoorta lainkooda goynaa o dhan ninka caqli nolol jacayl ah nacam yani yani waxa dhi ma arkayo ana daaci laa yaftur wa ana man dahaba minkum laa yacuud ilaykum midka daaciga ma noogayo soo baxa saddex saddex soo baxa idinleeyahood kii idinka baxana ma idin soo noqona xaggee u socotaan jahanama u socota halkaasi marka shanigood uu ku dhammaaday qisooyinkaasna marka suurat laxzaab ayaa maarata kusoo degtay oo muminiinta iyo mowqifkoodii wanaagsanaa caddaynaya iyo gaalada iyo maaragtay iyo munaafiqiinta mowqifkoodii iyo halacoodii maarata yani baqidoontii waxaas oo dhan maarata caddaynay aswad ninka la yihahdo sacd bin mucaad radi allahu canhu markii la dhaawacay oo dhaawaca uu gaaray intii xisaabka lagu jiray ayuu ilaahay baryay wuxuu yihi ilaahow haddii dagaal dambe oo beyn rasuul beyna quraysh oo haray ilaahow nabad igu nooleey buu dhahay si aan nabiga aan u difaaco hana idilin ilaa banu quraydo ballankan ay maarata ay buriyeen iyo godobtan ay galeen ilaa aan ka jaaziyeyo oo mudankooda marsiiyo ilaahay idilin buudha bis weesh waa u raysatay banu quraydo waaka hadalkaas ka gaaro xukunkii alla waafaqay marka xukunkii alla waafaqo dho ilaahu haddaan dagaal quraysh quraysh iyo nabiga dagaal ka dhexay oysan jirin hore iyood buudha meeshay raysata unbaa dhiigii fog yiro sidiiba udhin yani wuxuu rabaa adduunkanba iyo murankiisa iyo hadha madaxtooyada isku murmurmo iyo inuusan maarata waxba uusan ka waxin oo anaga hadda minu ka sheekeynay saxaabada kuwoodii baaqi noqdo adduunyada maarata barwaaqadii arka ee waxay kuwii horaa naga fiican oo adduunka waxba ka xun waa iyagu ajarkoodii oo kaamilahada anaga adduunkaana dadkaana zamankaani warbaa waxaa rabaa intuu gagambado inuu asagu baaq hadhow usoo haro ma garata dadka dhiiggiisa oo cun inta dadka maaratay loo dhigo allahu mustacaan marka hadalkiisa u kala duwan yahay marka saasa ku dhinta nabigu calayhi salatu salaam waa kii ihtaza lahu carshu raxmaan fadligiisa waxaa kamid waraa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa la yidhaha damat lqabri baa jira qabriga qofka markii uu la dugo saana u qabtaa low najaa minhu axad najaa minhu sacd bn mucaad lah radi allahu canhu qof hadduu ku kori lahaa sacd bn mucaad kori lahaa macnaha fadligiisa taasna waxaa lagu helay baraa-ada oo gaalada iyo munaafiqiinta nimankii mawaalidiisaa ilaahay u heliye rasuulkiisa gaaladiima u heliy marka haddaa aragtay nin gaalo iyo gaalo wad ka daba laabanayo cabdullaahi bnu ubeya ka agday kama fogaanayo nin muslim iyo diin iyo leeras u hilinaya haddaa aragtidna sacad ibnu mucaad ka agday iyo raggiisi waa labadaas mowqif wa sacd ibnu cibaad radi allahu canhu iyo labadaba yani sacd ibnu mucaad radi allahu canhu nin haddana waxaa jira waktigaas dhexe nin abi raafic oo salaam ibn abilxuqeyq la dhihi jiro inkaar qabao yahuudiyaha jiro oo isagana raggii maaratay aada maaratay gazwat laxzaab raggii nabiga kusoo dira kamid ahaa ninkaas isaga laga takhalusay ninka isagu markii uu gazwat laxzaab ay dhamaatay wau cararay meel uu dhufays ku lahay u cararay meelahaas kamid ah madiine agaheeda isaga lama dilin ninkii hore abu raafic raggii dilay awsay ahaayeen reer binulkhasraja waxay dhaheen ninkaas nimankii aws la dhihi jiray aa ka takhalluso ducadii qaatay iyo sharaftii annaga miyaanaan khayrka wax ku lahayn yaa rasuul annagana shaydaankan kaloo ku dhibay aan ka takhallusne maaragtay noo idan khayrka lagu munaafasoona ma garata khasraj iyo aws waa u idma nabigu caleyhi salaatu salaam rag badan oo cabdullahi bin unaysna yiraa uu kamid yahay waa ay baxeen cabdullahi ibn nas waxuu dhahay isugoo dhahay ninka marka wuxuu lahaa meel xisna weyn oo dee maarata meelaha milatariga camal oo waardiyaal oo meel laga soo geli kara aan la arkin ayuu lahaa maqribkiiaana xisniga lasoo xira qofkaan hadhowna lama soo geli karo marka wuxuu dhahay ninku meel ugu sugoo dhahay isagiyaa soo galay markii maqribkii la xiri rabay ayuu waxuu iska dhigay nin kaadi u baxo meel uu ku kaadsahay kiifar waxaa warni aniga xishniga waa xiraa haddaad soo gelaysa soo gal isagana waa intuu raba meeshii dalaq u yeer meeluu isku dhakiyey kii markuu meelihii soo xirxiray furayaalkii meeluu dhig hadhow markii la kala degay nimanaa la sheekaysanaya oo furayaalka intuu soo qaatay oo urid walba xiraa xiraa xiraa xiraa hadhow wuxuu rabaa dadka usoo birmanaya inaysan usoo gelin oo ninkan ka takhallus irdihii markuu soo xiray oo qolkiisii uu haray qolkiisiioo mugdi ah seeftiisina wato u dhahay yaa abaraafic abaraaficow sidii nin dadka joogo iska dhigaya markaasoo dhawaaq waana mugdi meeshii uma jeedo meeshii markii uu soo aado seeftii illa waa mugdi uu ku dhuftay markaas waxoogaa waa la gefi wau qayliy shibaan eri waa dhakaduu yiri hadhow codki intaan bedelay aan waxaa iska dhigo yiri abu raafic maxaa kugu dhacay as weynu laka maqlid maa ninka idilaayo maarta eryanayo hadhowban haddana dhag ku siiyo dha waa ay dhaawacday intaan usoo dhuntaan seeftii halkaa caloosha ka geliyo yiri markaasaan seeftii aan salka uga istaagay ilaa seeftii ay guduto dhabarka jijibintiisa aan qaba kajijacday dhabarka mar haddii calooshii guuto dhabarkii jibiyey aan ku fariso markaan ogaaday inuu dhintay aan wuxuu yidhi aan maaragtay aan soo baxo yiri adiga meel markaan malayo jaranjara maxamed inuu dhow yahay lugtii a kalaf iga tiri waa kabtay nimankii aan u imid waxaa inuu yidhi ninkii waa dileen laakiin waa hubsanaa ilaa nacyiga aan ka maqlo carabta wax nacdeena war alla hebel dhimeeye alla hebel dhimeeye waxaas yidhaahda ilaa aroortii aan ka maqlo ma baxaayo yiri yani waa hubsanayo nimanka waa sii diray markii oo maqlo anaca abaa raafic ninkaasaan geeridiisa ka warramayna aan ka xunna markaasaan maaragtay aan dhaqaaqo dhaha nabigu u sheegay calayhi salatu wasalaam lugtiina nabigaa iiga tufow dhahay calayhi salaatu wasalaam marka labadiisa lugood iyadaa ugu xoog badnay ninkaana halkaas ayaa looga takhalusay xaaditada marka waxaa ku xigta gazwat lkhandaq gazwat lxudaybiya wax la yidhaahdo udaybiya ama sulx alxudaybiya xudaybiyada marka waxay ahayd waa sanadkii lixaad axsaabtii aan soo marna waxay ahayd sanadkii shanaad sababta marka xudaybiyadu u dhacday waxay ahayd nabiga caleyhi salatu slaam ru-yo wuxuu ku arkay isagoo kacbada dawaafay oo la xiiranayo saxaabadii u sheegay wuxuu yiri nakeen waa cumreysan laakiin hubkiinana soo qaatay lacalla inkays haddii wax idin qabsadaan maaragtay in cadowga layska dhexeeyo waa la soo baxay nabiga caleyhi salaatu salaam ilaa adiga waxay ahaayeen dadku kun iyo afar boqol oo ciidana ayaa nabiga la socday caleyhi salaatu wasalaam quraysh markay maqasheen nabigiyaa soo socda ayay maaragtay hubkoodii iyo waxay soo diyaarsay dheheen xarabka ma soo gelin jeyskii hortiisa dariiqii oo nabigu maka ugu soo socday ayay hortiisay soo fariisteen jidgooyi ku sameeyeen jidgooyo markii ay ku sameeyeen nabigu calayhi salaatu salaam waa ka leexda dhinacu uga bayra marka inuu kua dhimaado ma rabin meesha xudeybiye marka la yidhaahdo oo markii oo marayo ayaa hashiyaa fadhiisatay alqaswa neefkii geela oo nabigu fuushanaa aa dhaqaaq hogeysay dadki waxay le waa daashay kac kac kac kac waa daashay waa waa noogtay markaas rumay ma noogin buu dhahay walaakinaa xabasaa xaabisulfiil ilaahay maroodiga xabisaa xabiso ilaahay waxuu raa meeshanaan dagaal ka dhicin marka waa astaan nabiga uu yaqaanay oo ah macnaha inaan loo ogoleyn oo inuu maarata uu ku dagaalamo inaan loo ogoleyn markaasuu nabiga calayhi salaatu salaam wax heshiisa iima keenayaan ilaa waa ka qaadanaya adiga dad buu u diray dadaa adiga u yimid wufuuday soo kala direen annaga ka warbakeenaa ka warkeenayna qolooyidaa u yimid maarata xoogaa xaramka iyo waxaas weyneeyo markaasuu yii hadyigi iyo geel iyo waxaas tusa mid waxau ahaa marka xoogaa hajiga iyo diinta xoogaa weyneeye markau arko ta madaxa gacmaha saartau dhahay war maxamed dagaal uma socda hadyigu u socdaa faraa ka qaani adiga dhowrna soo dira cumar mascuud thaqafi waa la hadleen adiga hadallo badan kabacdi waxaa adiga akhyaartooda kula taliyeen dagaal waa idin baabi'iyey aan heshiis aan nabiga la galno calayhi salaatu wasalaam heshiiska dhowrka nuqdoo soo socoto ka koobanya waxay hadda adiga xoogaa ku timid haddaa kacbadii xoog ku gashid carabti waxay waa nala ka adkaada marka sanadkan iska noqo ma cumraysanaysid sanadka dambe cumro aan heshiis ku nahay cumratulqadaa oon heshiis aan ku nahay imaam bishardi hubka waa inuu ku aadan ku wadina waa inuu hubka uu kugu jiro maaragtay xashinta iyo galka oo hubka oo maaragtay jawaano iyo ku jira oo awrta iyo kuugu ran laakiin aan banaanka oolin inaad kusoo cumraysatid oo sanadka waxaa la cumradii ka noqo taas waa mid midda kale waxaa la toddoba toban sano dagaalkan waana baabiye waa waan toban sano aan qorano aan kala qorano waaya tan kale waxay yidhaahdeen qofkii muslimiinta kamida oo soo ridob annaga noo yimaado ma idin soo celinayno laakiin qofkii soo islaama oo idin yimaado waa noo soo celinaysaa waaya ilaa gabdhaha laga soo istinooda ilaa gabdhahu ma xamili karaan arrintii marka saxaabadii u laqmi weysay waxay u arkeen inaan diinteena aan duleynayno laakiin nabigana calayhi salaatu salaam waxyuu ku socdaa mararna waxaa weeye khidadu waa xeelad iyo maaragtay dagaalyahanimo iyo taagtiig markaa nabigu saxaabada waa la shoori jira marna waa waxyi waxyi haddii uu yimaado amar xaqa keliya shawr ma laha marka nabigu inuu shuruudan aqbalo xag waxyi ahayd xigmaana kasoo bixi doonto saxaabadii laakiin ku adkaato ilaa sadiiq maahan cumar aada u wareeray abubakar u yimid wuxuu yihi maxaa dhahay kuwaasoo gaalo mahan alaysa kufaar nacam wanaxnu muslim nacam soo xaq kuma taagnahaa ayaga sow baadilku ahaa sownama dhihin maaragtay kacbada waa gelaynaa oo waa maaragtay waa dawaafeynaa waa dhowr laakiin basanadkan ma ay muu ku yiri maray taha waa dawaafaysa wuu ku dhahay waa dawaafaysa lakiin laakin waa sanadka kuma dhihin wuxuu yihi sow qatlaheena dadkiinala ka dilo soo ahlu janno maan iyagana dadkii lala soo ahlunar lahaa limaada nucli daniyata fi diin maxaan diintan u duleynayna abubakar markaas wuxuu yihi inahu rasuulullahi walan yacsiyahu ilana ma uu caasinaayo walan yakdulahu ilaahayna ma hoojinaaye falzib qarsahu rakaabkiisa laazim isaga la daba kaco dhaha nabigu calayh salaatu salaam nabigoo su-aalihii nafteeda ooda sida abubakar ku jawaabay hada sadiiqnimada abubakar meelaha ay ka cadaato waa hadiyo goraa isaga hadalkiisi hadalka nabigu waa isu leeyihi muwaaqifta magara hadalka uu ka hadlay hadalkana iyagoo is ogeyn ilan diintiyaa gashay iimaankiyaa ka buuxsamay marka mararka qaarkood waxaa arkaysaa hadalkiisi iyo hadalka nabiga iswaafaqay alayh isalaatu wasalaam marka daba nabigu inuu xalaaloodou damcay ilaa cumradii waxaa la dhaha muxsana la dhaha qofka xajka laga jiro magan xajki waa lagaa celiyey waa inaa xalaaloodid markaasuu dhahay saxaabada nabig xalaalooba oo timaa iska xiira way ka dhaga adeegeen xoogaa iyakoo isleh waa xukunkaa la nasaqi doonaa xoogaa murugsan waxaan u gela geesida iyaga waxay rabaan diinta inay ku bataan gaaladanba inay maqsiyaanba geesnimadii ha ka badato laakiin ilaahay xikmo kaloo ogyahay subxaana wa tacaala umu salama u sheegay nabigoo carays waxau dhahay saxaabadii waa kana waa warkii waa iga diideen umu salama waxay tiri ma rabtaa inay kaa yeelan haa adaan la hadlin qofka adiga kuu xiir laha u yeero ha kuu xiiro ayagaa kugu dayanayo sidii uu yeelay saxaabadii markaasay xiirteen iyagoo laakiin ku sigtay inay isku gowracaan murugta saaro laakiin arrintu nasri bay kusoo bixi doontaa markii dambe uu nabigu usii socdo ayaa suuratul fatxia soo degtay innaa laka fataxnaa laka fatxan mubiin fatxi weyn aan kuu furnay iyo nasri weyn qiyaaba yihiin dadka cumaraa lagu aqriyay markaas oo fatxi ruma fatxisaan miyaa fatxi miyaa hadda sidaan ilaah baa ogaa say fatxi ku noqotay awal diinta ileen saddex iyo tobankii sanoo maka la joogay iyo iyadana markaas waa sanadkii toddobaad ee toddoba sanoo madiino la joogay muslimiinta iyo gaaladii quraysh dagaala ka dhex oogan dadkii wakti ay maaragtay gaalada ahaa ay nabad ay muslimiintu wax ka maqlaan ay wax ka dhigaysaan fursa uma helin laakiin waxaa dhacday markii heshiiska la gaaray dadki inay isdhex safraan in la ismaro qof walbaa qaraabadii warniba maxaad haysaa baldiinta ka waran qof walba awal waxba ha maqlin waa saaxib waa majnuun ahayd mogta qof walba isagoo maarata dhegta oo wixiisa u dhigay ninkii caqli lahaa waa soo islaam dadka soo islaama khaalid bin waliida kamid ninkii muslimiinta dhibaatada u geysiyay mu iyo dad faroo badan ayaa kamid ah taasna waxay kutusinaysaa laba sano ka bacdin markuu nabiga kusoo duulay jeyshkiisa toban kun oo ahaa maalintii qaswatulxudaybina jeyshkiisa kun iyo afar boqol oo ahaa meeqaa korartay jeyshkii sideed boqol sideed kun iyo shan boqolaa ku korartay jeyshki islaamku marka heerku gaara adigba qiyaas isaga xoogeystay marka runtii fatxi buu noqday kabacdina nabigu calayhi salatu wasalaam khaybar oo yuhuud ay joogeen ayuu ku duulay oo furtay sanadkii toddobaad oo hanaa-in fara badan laga helay xusuuntoodii ku dhunteen xusuuntii markay ay ku dhunteen ayaa laga wada qabsaday xisni xisni dhufays dhufaysaa looga qabsaday halkaa nabiga calayhi salaatu salaam waxaa u yimid jacfar bin abi aalib iyo muhaajiriintii xabasho u haajirtay ayaa halkaa iyagoo xabasho kii ay nabiga kusoo gaareen oo nabigu calayhi salaatu wasalaam oo aada iyo aada u marxabeysiyey oo ku farxo yir ma aqaan ma fatxu khaybaraa farax badan ama quduumu jacfar iyo asxaabtiisa abu hurayrana isagoo muslim isagana meeshaas yimid ay qanaa-imtii wax ka qaateen safiyana nabigu calayhi salaam halkaasuu ku guursaday ninbay waxay kusoo dhacday saxaabada kamid ah ee qays ibnu shamaas inaan u malayna markaasaa nabiga calayhi salaam ka iibsaday oo xoreeyey saasuuba ku guursaday nabigu calayh salatu sala azwaajina bay kamid noqotay marka saxaabaduna hadda waxay ka heleen magartay wacadakum allahu maqaanima kahiiratan ta'khuduunaha facajala lakum haadihi marka khaybara kamid ah barwaaqo badan iyo xoolo badan ay maaragtay ay ka heleen sanad markii ay kasoo wareegtay nabigu calayhi salatu salaam cumrat lqada waxa ilaah sameeyey qada ama laamicooda waa looga jeeda macnaa cumradii hore oo loo diido soo qaldeeyana waa dhici kartaa in la leeyahay cumradii lagu hesho ya ha ciida alxamdulilah bukrana waa ciida le insha alla waa ciid taasi waa bishaaro insha allah sacuudiga laga soo sheegay alxamdulilah marka de waa siiradeena isaga afurayna marka iyaga sacuudi waa naga horeeyaan markana siirada siirada iyo nabiga sheekadiisa calayhi salaatu wasalaam afur fiicana galata ya ha marka afur fiicana haysana insha allah aan wadno waa kas dada kala saacada wax ka yaraan waa dhino waa kas kuli may may waa wadayna waa wadayna weli ilaa wafaadka nabiga ka geyna calayhi salaatu wasalaam afurkeena waa haysanaa galabta mar haddaan nabiga la noolna calay sala saxaabadiisa nacam marka qadaha waxaa looga jeedaa la yihahdaa ama cumradii hore ka tagta soo qadaynaya magaran ama waa cumradii heshiiska oo lagu heshiiyey saasaa laga wadaan waa la yihahda nabigu hubkiisi u qaata isagoo awrta ugu raran yahay saddex waa saddex beri inuu joogaa lagu ballamay saddexdii beri markay dhammaatay ayuu maymuuna bintulxaarif ibnu cabaas habaryartiis ayuu guursaday nabigu caleyhi isalaatu wasalaam cali intay usoo direen markuu nabiga uu soo galana meesha dhan waa ka carareen nacayb aragtiis ay kacbadii dhammaa u baneeya ilaa waxay diideen guusha iyo nabigu khayrka uga tagi diideen mota marka waxoogaa haziimana waa ku jirtaa banaankaa isku buunbuiye waxay diideen inay guushaan iyo khayrkan arkaan ba diidaya markaasa cali usoo diran saaxiibka ha naga buux sadexdii bir waa dhammaatee war maxaa ka baa yiri intaan maarata maymuuno ka dhisan day ii daayaan nacam almuhim nabigu caleyhi salaatu salaam waa soo cumraystay waana uu ka soo noqday markii uu soo noqday ayaa koley dhulkan shaam iyo oo rumaankaa xukumi jiray meelaha hadda tabuuq iyo iyo dowlado ayaguna ile waxaa jirtay carabta waktigaa risaalada intaada soo bixinin iyagu carabtan dhexda ku jirana iska fawdo qabaa-il oo iscuntay ahaay kuwaas xagga ciraaq iyo furus xigana dowlad oo xunay lahaayeen oo furuska u adeegta yamanna isticmaar xabashayba ku jirtaba etoobiya gumaysanaysa kuwaa dhinacan shaam tabuuq iyo meelahaas degana ruumaanka iyo yurubka ayay maarata iyaguna xamiil ay u ahaayeen haddii markii islaamnimadii ay ku dhaqmaayeen waa kaa camiilnimada unbay kusoo noqdeen soo maha soo maa ninkii islaamnimada diidaa camiil gaalo buu noqona ninkii ilaahay rasuulkiisa maarata diintiisa ku camal fali waay qaanuun gaalo iyo iyagunbuu camiil u noqona sharaf ba yeelana nacam marka qoladaas aa koley dhaqdhaqaaq laga dareeno nabigu marka jeish waxau diray xawaali saddex kun ah ayuu u diray mu'ta waa meelaha tabuuq iyo agaheedoa jeishka wuxuu madax uga dhigay mawlihiisa zayd ibnu xaarisa wuxuu dhaha hadii la asiibo jacfar haddii la asiibo cabdullah ibnu rawax khaalid bin mina waa la socday marka jeishkii waxaa ka hortimida xawaali laba boqol oo kun oo rumaan iyo carabo iyo waxyaala isla soc socda weligood nimankaas waxaa waaye keligood ma ku imaanayo dad la isku kaalabayo hadda soomaali waxaa weye iyagala la isku goyna koox gaala iyo koox soomaaliya laisku kadara ummadda lagu baabiina koox caraba iyo koox gaala laisku dara carabta ka lagu baabiina koox bakistan afghanistan iyo koox gaala afghanistanka lagu baabiina waa inay iyagu dad cumala isku iidaamaan meel ma usoo bixi kara hadiyo gore waa khidadkooda ilahay shardaa naga qabo laakin ilaha kaydkooda qoon doona subxana wa tacala gaalada markasta waa khidadkaas inay dadka qeyb la goostaan qeybtaas iyaga waxay difaac bashariyay samaysanayaan marka ummaddana iyaga isku jebi waayo adiguna maaragtay waxay dhaafa cun dhibaatadana iyaga ha soo gaaro waxay isku baabaa iyaga ha noqdeen adiga waxba kusoo gaaro laakin walaa xiiqu makrusoy ilaa biahli markay meel dhex marayaan ay maqleen ciidanka xooggiisa ayaa la sooray waxaa la yidhi ma rasuulkan intaan joogna miyaanu cidirsanaa rasuulka caleyh salaatu salaam inuu gurmad noo soo diro mase foodaan ka leefna cabdullahi rax wuxuu dha war shahaada soo doonateen ee nimankaan fooda ka leefna awal baan cadad iyo hub mina kuma gargaarsaneen waxaan ku gargaarsanaa maaragtay maaragtay ilaahay dartiisa ku gargaarsanaayo aan iska dhicin adiga dagaalaa la galay zayd ibnu xaarisa waa shahiid uu noqday jacfar ibn abi daalib shahiid cabdullah ibnu rawaaxa marka dambe nin kalaa qabsaday calankii madaxa laga dhigtaa wuu diiday khaalid bin walidaa marka qabsaday markaas haalmin waxaa nin taagtiga cabqarikooda ah waxaa la weligiis nabiga unbaa ka raayay caleyhi salaatu salaam nabi maxamed unbaa ka raayay weligiis cid kale kama rayn khaalid bin walid markuu gaalka ahaa gaal iyo muslim markuu ahaaba gaal markuu ahaana nabi maxamed baa ka raayay qof kale xataa ma ka rayn intuu muslimkaana weligiis ninkaas lama jirin marka nabigu sayfullahi u bixiyey sayfullahi masluuc nacam muxuu sameeyey ciidankii wuu kala bedelay qol walba qolaa kasoo horibata kuwii xagga midig jaran bidixo usoo bedelay markaas gaaladii waxay is yidhaahdeen maarata ciidankii gurmada u yimid marka si xeelan u dagaalama hadba u caabiye hadba caabiye ciidankiisoo nabad qabo marka meeshii ka siibta dadaa caayo yihahda faraarinaate markaas maya karnaa-un waayo ragaan celin waayo nabigu waa tasliimiyey sababtoo ciidankan weyn inuu ciidan ku baabi'iyo maaha ciidankan hadhow muslimka xoog u noqonayo marka isagoon jebin oo ciidankii difaacayo oo moral ku dhisan yahay oo ciidankiisi kasoo saxbi maca dagaalkaas ay galeen oo gaalada khasaaro u geysteen oo intaa beri oo gaalada ay maaragtay ay jafayeen laba boqol oo kun iyo ka badan ayaga toban iyo wax lamida ka dhintaanla wax badan kama dhigo ilaahi nasrigiis waa ay soo noqdeen marka fatxu makaa noogu xigta oo sanadkii sideedaad intaasna waxay dhacay waa sanadkii toddobaad cumratlqadaa iyo maaragtay qaswatu mu'ta aswatu mutlata waa sanadkii sideedaad ay dhacaysa iyada fatxu maka kolley waxay la xiriirtaa sulx alxudaybiya aan soo marna sababta duulaankaas u dhac maxay ahayd markii heshiisyadii waxaa ku jiray markii la heshiiye toban sano in la heshiiye maarata go-aanka la kala qaato ayaa waxaa ku jiray qabaa-ilkan kale qoladii rabtana waxay gaashaanburo noqortaa nabiga caleyhi isalaatu wasalaam qoladii rabtana waxay maaragtay nabiga iyo saxaabadiisa alay slam ay gaashanbur noqon kartaa laba qabiiloo meesha kala joogo khusaaca iyo banu bakar khusaaca waa nagii soo sheegnay mar kastaba nabigii la jiray qudacaha muslimkoodii gaafirkooda wixii asraara oo khiyaanaad ah oo nabiga lagu khiyaana usoo sheegi jiray caleyh salaatu wasalaam banu bakarna qurayshay ku beertay khusaaca nabiga ku beertay hadhow waxaa dhacay laba sano iyo hal sano iyo sagaal bilood sideed bilood markay soo wareegtay qoladii banu bakar oo xulafada la ahayd gaashaabuurta la ahayd quraysh ayaa nimankii banu khusaaci wax ka dileen oo nabiga xulafada la ah gaashaabuurta la ah qurayshna waa usoo kaalmaysa niman marka wafdiya ayay maaragtay ay soo direen nimankii reer khusaaco wafdiya soo direen camar ibnu salim alkhusaaci iyo budel ibn warqaa labadaas inay soo direen rasuulka calay slam khayr ugu baaxo waa insha allahu tacaala quraysh waa ballankii waa ka baxey soo maaha xulafadii ku tacadiyeen marka ballankii waa ka baxey idinkaa warheli doona shibdha o idink waxbaa sheeganina sataron nabigu markaasoo goos inuu quraysh ku duulo ilaahayna wuxuu ka bariyey in duulaankiisa iyo qabanqaabadiis inayna quraysh aysan ogaanin si si kada oo khasaaradoo yar si loogu qabto labadii nin marka abu sufyaan ay ka hor yimaadeen waxba uma ay sheegin marka abu sufyaan markuu ogaado inay ballankii ay buriyeen oo waxoo damcay intoo soo arday ballankii aada wax kabkabtid gabadhiisa maaragtay uma xabiibaa nabigu qabay caleyhi salaatu wasalaam uma xabiiba u yimid markaas waxaa maala gubal nabiga ku fariisa markacata bogasha nabiga ku fariisanin markaas ma ii quuri weyso dhahay mise bogasha waa igala faanaysa bogasha waa bogasha rasuulka tir adig kaafir najisaata kuma fariisanayso waxay maanta balaa iga kaa dambeysay anuu aabbaha haddaa saa i gelayso balaaya maarata iga kaa dambeysay almuhiim wuxuu damcay abubakar u yimi xiri nabiga ila hadal in ballankiisiisii loo adkeeyo abubakar shibuu ka yiri cumara u yimid warma adigaasaa nabiga kaala hadla o dhaha wallahi haddaan awoodo dhigaankaa jafila warta idhaafuu dhaha cumar maa gaal u naxariisana cali buu u yimid cali waa ku ciyaara waxaa tiradaa ammaan ammaan aweysiyo dhaha ammaan keligiis afkiisa maxaa maxay tara sidii u ku baxay rasuulkan waa la hadli waa xagga markuu tago u sheegay maxaa soo heshay wallahi intaas saas cali baa intaas ii sheegay cali waa kugu ciyaaraan kaa booleysta sababta amaan amaan adiga kalagaa cilaamis wax kula balamal balankiina waa ka buuxisay waa kugu qoslaanay waxba meesha ku heed abu sufyaan nabigu duulaala isu qalqaaliyey ilaahay wuxuu ka baryay subxaana wa tacaala inaan akhbaartiisa isa gaaladu helin waxaa dhacday nin la yihahdo xaadib baltac mu aha h ninkaasaa unbaa adiga arrin qaab darnaa kusoo dhacdo nin waxuu ha aan quraysh ka dhalan oo iyaga un maaragtay un ku dhex noolaa hadhown waxyaalahaas badana cuqdo iyo dhibaatay leeyihi wuxuu is yidhi muhaajiriintan dadkan walaalahooda joogo ilmahooda ilaalinaayo adiga ilmahaaga wax kuu ilaalinaa lama arko marka xoogaa intaa qoraysh amaa u gasha hanu ilmaha ku ilaaliya waraaqow intuu qoray ayuu wuxuu yihi oo u sheego wadaag ma ka timid oo madiinatan ka u socoto ugu dhiibay oo qoraysh ugu khabraayo uu leeyahay waa laydinku soo duwil rabaa waa intaas keliya ilaahay baa u waxyooday nabiga caleyh isalaatu wasalaam haweentiiyo meel dhex sii marayso wuxuu ka daba diray zubeer bnu camri cali dhahay haweenta meesha sii marayso warqaday ka wadaa soo ka soo qabta ee warqadayda xataa wax ku dhigan ma taqaano maa ka daba yimaadeen meel hadda beerta haafra marka xoogaa jidka hijiro markii lasoo qaado meel dhowr meel u jirta waa meesha controolka aga heedho hadda controolka cusub waxay dhaha warqadii keen ma hayay tiri waxay dhaheen rasuulka ilaahi been nooma sheegin haddii kale waxay dhaheen maaratay waa lagu fatashaya haddii kale keen meela intay isku leexisay timaheeda ay kasoo dhex bixisay nabigaa loo keena caleyhi salaatu wasalaam xaadda meeshii waa khajalaa ka raacay maxaa saa u samaysa arrintii sheeg waxaa islaha buu yidhi aniga mana dudoobin khiyaano kalena igama ahay ilaahay rasuulkiisa waan jeclahay marka laakiin dhamacaasoo un ilmahaaga ama loo naxariistaa ayaa gasha cumar wuxuu dhaha aan qoorta ka gooya keen munaafaqa sirta nabiga faafinay marka wuxuu nabiga iska dhaaf u dhahay ilaahay ahlu bedernimo inuu ku dhaafaa dheci karto arrin khiyaana way tahay laakiin sidqigiisa iyo maaragtay bedernimadaasa loogu dhaafo marka marka sababta muwaalaadka gaalada waa khatar wa marka intaas loo cumar oo leeyahay dadka iyagu gaalada inta soo kaxaysteen ummadaha ku baabi'iyo masaajidooda iyo dhulkooda yiri saa rabtaan ka yeela maxay noqonaya mudaaharatu lmushrikiin waa la ogyahay waxay kamid tahay nawaaqimu liimaan ay kamid tahay qofku inuu muslimiinta gaalada ku baabi'iyo la soo safto marka gaalnimaday ka mid taha shay shay ku jira ma qofkii nabi maxamed into gaalo usoo raaca la soo duulay ayadan in aladiina tawafahum alaalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum waxay ahaayeen dad iyagoo muslimiina gaaladii beder usoo raacay ee ku dhintay el waa nana soo qasbay waxaa usoo haajir weysena marka khaatumaxume ku dhintay walciyaadu billah naam hay halkaa marka ay marayso nabigu calayhi salatu salaam wuxuu kaxaystay jeish toban kun oo cadadkiisa u dhan yahay meel dhex marka u maraayo qurayshna waxba kama oga abu sufyaana waa dareemeen adduunku inuu maarata sidii uusan ahayn cabaasaana la socdo radi allahu canhu oo soo islaamay meel dhex markuu marayo in adeerkiis maaragtay xaari bin cabd cubaydalla bin cubaydallah bin xaari bin cabdilmualib iyo nin kale oo umusalamo la dhashay cabdullahi bin almugiira nin kale umusalamo la dhashay ayaa yimid waa islaameen markii hore waa u ka diiday nabiga calayh salatu salaam laakiin umusalama ayaa ka barbariday markii dambena islaamkooda waa wanaagsanaa jeiskii markuu maka kusoo dhawaaday oo abu sufyaan wuxuu isiri bal waxaa raadi bal waxaa meesha jira cabaas waa baqashii nabiga wata oo raba in maaragtay quraysh aysan meeshan ku baabi-inay islaamaan iba abu sufyaano bal wax gaadgaada wax raadina bal waxa jira ogaawey ayaa maaragtay ishaleelay abu sufyaan markau arkowna bal maxaa haystaa war wuxuu yihi maanta wuxuu jiraa nabiga caleyh saxaabiis waa kuwaana war ma kuu sheega soo baxore nabigan ammaan kuu warina faraska baqashida soo fuul wuu soo saaray qoladii kastaba marka juushtii markay arkaan baqasha nabiga cabaas saaranya waa camu nabi waa loo baneeya cumar markuu soo og maray o arkay u yiri macaduwullah abu sufyaana wada cabaas waa la sii carra nabigu la sii carra cumarna uu kasoo daba orday laakiin nabiga ugala hormara calayhi isalaatu wasalaam yaa rasuulallah anduludha cadowgan biduuna cahdi biduuna mitaab gacanta ku haya maanta aan la dhigowna aniga iidi cabaas marka wuxuu yihi bal beri ii keeno abu sufyaan waxau hi maqal inaa islaamtaa kuu roonahay wallahi haddii kale qoortaa lagaa goynay beridii markuu u keenay oo islaamkii looba dhibka xoogaa ka leexleexday cabaasa hoos ka qunjiyay war islaam waa islaam rasuulkana wuxuu ku yidhi yaa rasuulallah abu sufyaan waxyaalaha ammaantaa u jecelyaha marka de intii ilabtaa kasbo karti markaasuu nabigu ala sl man dakala alkacbata fahuwa aamin waman aqlaqa beyta fahuwa aamin waman dakala daara abi sufyaan fahuwa aamin intaas waxoogaa uu magac ka dhiganayo waa hadda magac weynoo ku jira lama arko laakiin waxaa la rabaa inuun xoogaa maaragtay la kala reebo cabitinimadiisa sidiiba marka uu ku islaamay marka dagaal weyn lagalama korm lagama kulmin khaalid bin walidiya jeish ka watay iyo zubayr ibnu cawaam iyo adiga maka sidaasaa lagu furtay nabiga alay slam ku furtay dhib weyn iyadoo laga maray xoogaa meelo dagaalo yaran ay ka dhaceen waa jira laakiin ilaah waa dulliyay raggii waaweynaa oo safaan ibnu umaye iyo cikrima ibnu jahl rag badan waa ay carareen kabacdin way soo islaameen cikrima naar haweentiisa ka daba tagtay nabiga ammaan uga qaaday waa islaamay safaan bin umey isagana nin kalaa ka daba qaaday oo maaragtay yaman u cararay oo soo gelbiyey waana islaam islaamkoodana waa u wanaagsanaa markii la qabto nabigu kacbadii uu aslaamtii iyo qashinkii uu ka qaado baabi-iyey waqul jaa alxaq wazahaqa albadilu ina albadila kaana zahuqa quraysh hade markaa inta waa kii nabiga dhibaya caleyhi salaatu wasalaam maanta si sahlana magaaladooda gacanta loogu dhigo awala rasuulku markuu nabigu soo gelaya caleyhi salaatu wasalaam isagoo maaragtay neefkiisa baqashiisa kushusuusan oo tawaaducay oo kibirka iska ilaalinayo ayuu soo galay nabiga caleyhi salaatu wasalaam tawaaduca sideed ragcoo tukaday dadku waa waxay yidhaahdaan qaarna waxay yidhaahdaan waa salaatulfatxiyaa la yidhahda meel haddii la furto in la tukado meesha xunaa faraha bi ruuqa la kala siinayo qurubka iyo maaragtay xabadaha xunka la ridaayo waxawaaye ilaahay in loo sujuudo oo ilaahay la baryo oo kibirka la iska ilaaliyo taasaa maaragtay loo baahanya markii quraysh laisku keenay waa kuwii dhiba waxuu yihi maadaa tadunuuna anii faacilun bikum maxaa hadda iga filanaysaan intaas waa idinkii dhiblooshin ahaay markaas yidhahdeen akhun kariim wabnu akhun kariim walaal fiican ma garat oo ragga hadda dhalinyaradaa iyo ragga dhedhexe ilma adeeraad la tahay walaal wanaagsan iyo ibnu akhin kariim odayaalkan hadda adeeray ku yihiinoo walaalkoodaa ku dhala hadda shalay waxaan ogaa lagu dhigaayo soo dila intaas ambiyada siday suu akhlaaq yihiin balfiir suu akhlaaq dhow yihiin qisadii nebi yuusufo marka uu maaragtay yani u soo qaadou dhahay aqul lakum kamaa qaala akhi yuusuf liikhwaani ma garatay laa tatriiba calaykum alyawma yakfir llahu lakum maanta eedeyn iyo canaan iyo maaragtay yani xumi kujaazeynayo ma jirto idhabuu fa antum tulaqaa waa shakiin fasax halkaasuu nabigu ammaan ku siiyey calayh isalaatu wasalaam maka markii uu furtay nabigu calayhi salaatu wasalaam carrigii kale oo ilaalaada u bixiyey oo dacwadu maanta ma arkaysa ugu yeeray khaalid bin waliid qola binu judeyma la yihaaho u diray niman ilaa islaamayba ahaayeena laakiin carabta waxay dhihi jireen quraysh qofka islaam waa saabi saba waa leexay macnaa saan u leexa markuu warsa waxay naxnu sabana macnaa muslimiin anaga ka wada markaasuu wax ka lahay marka waana qalad nabigu marka calayhi salaatu wasalaam waxau qaalid qaladka uusan ilaah beri baan ka ahay dadkiina diyadoodiiuu bixiyey ayagu sabana macnaa islaamnimay ka wadaan hadduu qofka wax calaama oo islaamnimada haddii uu bixiyo oo la ogaado inuu waa islaami oo ka wado magac xataa u aqoon waayo islaamnimada waa laga aqbala ilaa aslamna waa aqoon waayo iyagoo waxay arkeen qofkii isla iyagoo saabi-in dhahay marka magac fiicanay moodeen macnaa waa leexano gaaladii waa ka leexano islaamkan u leexano iyaga ka weliy marka isaguna wuxuu mooyay inay maaragtay islaamka ay diidan yihiin marka qaladkaas uu u dilay haddana waxaa loo diray inuu maaragtay sanamkii oo cuza inuu maaragtay uu soo baabi'iyo marta lala cuza walaa cuza laka waa kuii dhahay sanamkii inuu soo baabi'iyo taa waxaa ku xigtay marka ghaswatu xunayn ghaswatu xunaynna hade waa meelahan daaif iyo u dhow qolooyin oo hawaasin iyo thaqiif iyo meelo degana waa qoladii markii uu nabigu u tega calayhi salaatu wasalaam soo erido qiraxda kasoo badisay ahaayeen marka markii ay maqleen in maka la qabsaday ayaa ninkii madax u ahaa oo la dhihi jiray maaragtay maalik binu coof ninkii la dhihi jiray annasari ninkaasaa marka dadkiiba maaragtay isku aruuriyey oo oo yiri waa iska dhicinaynaa nimankaas ama waa ku duulayna oo macnaha quraysh markii laga soo takhallusay adinkaa lagin soo socdaa waay marka inay iyagu ay noqdaan maanta ma arkaysa xabibtinimadii inay tawaliyaan nabigu marka oo maqla calayhi salaatu salaam tobankii kun oo fatxa ku qabsaday iyo adiga laba kun oo kale oo dadkii markaa maarata musiibatulfatxiyaa la yihahda marka islaamnimadu ay ku cusbooneed ayuu maaratay soo kaxaystay safaan ibnu umaye oo gaala markaas weli aan islaaminna wuxuu kasoo caariyeystay maaragtay hub fara badan iyo lacagna uu kasoo daysaday oo dagaal ku galo dad adiga ilaalaha diray waa la soo ogaaday marka inay dagaal iyo diyaar u yihiin markii la soo aaday oo ciidankii uu soo laxdo meel marka kamiinaya u galeen niman waxay ahayd aada toogta u yaqaan saxaabadiioo socotoon iska jirin ayay marka fallaartay nab nab nab nab ku siiyeen burseyn camal uga dhigeen fallaarta hal mar keliya marka dadkii markaa waxaa ku jira dadkii islaamnimada markaa ku xusboonaa xoogaa badidiina waa cajiib gelisa badidii mar haddii ku cajiib geliso maanta waxay idhaahdeen lan naqliba alyawma min qila maanta tiradeenaa yarna lakaga adkaan maayo yoma xuneyn ida acjabatkum kadratu falan tugna cankum shay-an yani badidiina ayaa maaragtay idin yaabgelisay marka kasradii iyo badidii waxba idinma tari adig markii fallaarihii si xun loogu waxeeyey aa dadkii cusbaayo islaamnimada ku cusbaayo cararay dad kalena waa marteen nabiga calayhi salaatu salaam iyo abubakar iyo cumar iyo saxaabada in fara badan iyo cabaas bn cabdilmualib iyo ninkay ilma adeerkiisi ahaayeen oo cubeyd bnulxaaris bin cabdilmualib iyo cabaas wiilashiisa qeyb badan oo kamida iyo ayaa sugnaaday nabigu ciidankii oo saaf laara qarac u siinayo oo dad badanna ay carareen oo faraskiisa cadowga ku ordi siinayo cabaasna wuxuu leeya waa celinaa waxaan diida inay cadowgala dhex gasho markaasuu salaaminaya ana nabiyu laa kadib nabiga oon been tahayn a nabi maxamed ana bna cabdilmualib yani shajaacada meesha ugu darnaba ilaa keligiisna waay wax yaraa la jooga wamaca dalika ilahay inuu xifdinayo nabi mar wallahu yacsimuka min annaas markaasuu nabigu calayhi sala cabaasu da intii iyagoo sii dagaalama nabigu intii la jirtay oo cabaas wuxuu ku yiri naadi oo waxaa tiri ya asxaaba ashajar cabaasna nin cod dheer buu ahaa markuu dhawaaqay aada waxaad moodaawre lo weylaheedi usoo noqonaysa qofkii xataa sii socda ratiga hadduu sii socda ama faraska intou hubka soo qaato oo rasuulka u dhimada caleyh salaatu salaam markii saxaabadu isugu soo aroortay dagaalka uu kululaaday oo nabigu maanta ma arkaysa intuu caro qaatay oo ku tuudhay shaahati wujub wejigiina allah doori wixii baa indhaha ka wada galay isla markii marka waa ay jabeen hanaa-imtii wixii dhammaaya lasoo aruursaday hadhow waa u yimaadeen nabiga calayhi salaatu salaam haddana waa dhufaysay galeen waa la hareereeyey nabigay ka daba yimaadeen waxay dhaheen waa islaamaynaa ee waxaani hanoo soo celiyo xoolahani iyo maaragtay dadkeeni ilaa carrun waa laga qabsiya haweenka waxuu dhaheen labada maysu kiin dari karo mid doorta waxay dhaheen xoolo waa la helaa dadkaa noo dara wuxuu yihi aniga iyo wixii reer bani haashim ay leeyihiin faraha idinka saara dadka kalena waa inka raaligelina waa inkaga shafeeca qofkii idin siiyaan waa kaas qofkii kale hadhow qaniimo haddaan aan u magaya ansaartii muhaajiriinta badana waa ay siiyeen ilaa dad yaroo islaamku cusubaa diido nabigu mar dambe umiga calayhi salaatu wasalaam halkaasi marka ay ku dhamaatay waxaa dagaalkaas marka ku xigay ayaguna reer daaif markii dambe ay soo islaameen oo nin la yihahdo curwat ibn mascuud oo markii hore sulx xudaybiya nabiga la hadli jiray calayhi salaatu wasalaam oo raggii negosyooyinka iyo waawaanta ka mid ahaa ayaa islaamay markaasuu yiri dadkayga aan aada u sheeg wuxuuna waa aadi karta laakiin inay ku dilaan kaaga cabsanayo markuu diinta u tegay nin shariif oo agtooda ka ahay kuwoodii xoonka ahaa oo axmaqiintaa dilay markay dileen isagoo muslina ay xoogaa ka shalaayeen waxay ogaadeen inaan saa u fiicnayn wayse nabiga la dagaalami karin wafdigay soo dirsadeen wafdigii adiga muqiira bnu shucbo oo thaqafi ahaa oo geel la jooga aa soo waday laakiin abubakara ogaaday markaasuu bishaarada kala soo hormaray abubakar kaana sabaab ilaa kulli khayr isagoo ka ogaaday wafdigiioo lasoo wado uu bishaaradooda kala soo hormaray radi allahu canhu marka waa islaameen marka dhulkoodii marka ku noqdeen iyagoo islaamo iyo ku noqdeen waxyaalahay ku caseen nabiga waxay dhaheen salaada marka khafiifiyo salaad aan ma soconaysaa maaragtay macbadkeena oo maaragtay yani oo oo maaragtay laato xoogahana loo daayo ma jirtaan laakiin waxay dhaheen gacanteena ku duumayna cid kale dumi markaasa waxaa loo diray abu sufyaan muqir bn shucba iyo maaragtay dumiy halkaa marka waxaa ku xiga gaswatu tabuuk gaswada la yiraahdo oo iyadana waxa weeye taqriiban waxaa ka horeeya qod tabuuk yani nacam ahe qaswa tabuuk marka waxa weeye waxaa loo dilay tabuuk iyo dhinacaas ruom nabigu waxaa maqla calayhi salaatu salaam inay ruom ay jumuuc badan ay jamcinayso oo muslimiinta ay maaragtay markii uu carab uu laga takhallusay ilan islaamku maalin walba cadow yeelanaya marka hore qolada uun kugu xigta unbaa kula fariyo footamaysa kuwa kale waxsaan dhib malaha kuwaana ka adkaan doona marka qoladan laga soo jeesto kii kale ayaa kacaya kii kale kii kale kii kale marka qof muslima cadow la-aan ma yeelanayo marba kan hadda kugu hareereysan haddii oo uu ilaahay kaa kaa waxeeyo waxaa weeye kan aqsa addunya joogaa kula celooba sooma walidaalika yani dadka wadaadada qaar badana ka qaldan wadan kamida wadamada ay xoogaa maaragtay isleeyihiin waa qabo kartaa quwada markaas wadankaasta alle ku xisaabta quwada kufrigoo ka dambeysa xisaabta ma ku darayaan war kufru milla waaxid waay waxaan wadani wadaniyiin markay jirto iyo shuunaha lama falageli karo waa marka wadankaas iga qaanuunkooda ku socda laakiin hadday diin iyo wax kale ay yimaadaan wadan wadan iyo ixtiraam iyo maaragtay siyaada alqanuuni iyo waxaas ma jirto soo maha marka quwada wadankaas keliya aada joogto oo oo diinta kasug inaad ku xisaabtanto ma aha kufrigoo dhan kulluhum quwa waayo oo oo didkaaga ah wa marka waa inaad xisaabta ku dartay markaa wax sameynayso saa darteed in wax degan oo maaragtay macquul ama tallaabaad mutanaasib in la qaaday u baahanta laakiin waxa weye maaragtay iska deg deg waa laga fiicanya nacam nabigu calayhi salaatu salaam marka ciidankiiba marka uu diyaariyey khaswadaas marka khaswooyin kale waa ka dulay awalan meeshu waa fogay yacni daa'if iyo tabuuq ma kun kilomitr mase sabci mia kilomitr ya tabuk waxaa urdun agteeda wa tabuk iyo ha marka madiina marka de xagga waxay jirta xagga tabuk taqriiban sabca mia kilo ya madiina la jooga sabca mia kilo waay markaas marka de sabca mia kilo la safrayo oo awr iyo lug lagu soconayo dhul qaraxoo jid oo safalayn waad garanaysa marka nabiga hadigiisa waxaa kamid ahaan jirtay dagaalada kale marka u baxayo nabiga calayhi salaatu salaam waraa bikeyra wuu tooriisan jiray isagoo makawsa wuxuu ku leeyahay bal ka waramaa dhinacaan khaybar iyo xaggaas maxaa jira maxaa ilaalaha ka maqashaan xagga tawreysigu waa saas weeye dhinaca kaloo warwarsana haddii ou dhinacaas kale u socdana bal maka iyo jiddo iyo meelahaas bada iyo maxaa ka arsan bal ka waran dhinacaas warbixin ka keena ayuu leeyahy meesha ramaan meelan ahayn ayuu leeyahy war adiga marka wax maa sheegta adiga qofku wuxuu leeyahay marka meeshaas u baahanya hadhowba yac la siinaya marka meeshii la rabaa laga laga buskicinaya alkharb sidaa maa dadka hadda asraartooda o dhan ay meelaha maaragtay ay banaanka u taalo qalad waayo waxaas oo kale dowladnimona ma aha soomaali weli baa ugu daran tahay caa wasaarada waxay ku jiraan beri intay imaana wasaaradada laftooda waxay ku jiraan beri suuqayaan soomaalida sir ma laha caa wax lagu soo shiro maara marka maraa la weydiiyaalay meesha madax ka ah maxaa lagu wacanay soomaalida sirtad maxay u faaftaa waxay nimadba wasiira markuu meesha kasoo baxay mid saaxiibkiisaa sugaahoy wixii markii loo sheego da ku kale ku kale warka dhow shan qof gaaro waxay yiri magaaladii waa kala gaara nacam taasina qalad weyn wa nacam hadduu qayilsayana iska maqaan nabigu calay salaam marka tan wou caddeeyey wuxuu dhahay dagaalkaan ha loo soo diyaargaroob zaad ha fiican ha loo soo qaado gaswat lcusri wakti kulaylay aheyd oo waktiga shitaha oo ogas iyo meelahaas juulay ee rudhabkay maraha intay bislaadaan qof walba hooska uu iska jecel yahay banaankana la baxayo dadkii waa isdiyaariyeen dadkii markaad wixii munaafiq waxa weeye cudurdaar iyo miicmiic iyo tanutanla iyo waxuu ka bixi waayo qofkii mu'minaana waa isoo diyaariyey dad ayagu aan cudurdaar lahayn oo si ka noqoto munaafiqnimo aysan ka ahayn na waa jirano kacb ibnu maalik inay baxaan waa rabe laakiin waa un siba ay ka noqoto oo ayagu kabacdi laga toobad aqbalo marka arrimahaas mucjizaad badan baa dhacay waxaa loo baahday ciidanka in la diyaargarayo nafaqaad dadkii marka aada ugu guulaystay inuu ciidanka diyaargareeyo cuhmaan baa ka mid ahaa adiga kun rati macalzaadkoodoo buuxda ayuu ku qaaday ilaa ciidanka wuxuu baahan gaadiid ay fuulaan kun rati uu diyaargareey iyo waxaan oo kale zaad iyo kumanaan maarata yani denaniir uu diyaariyey wixii markuu keeno wuxuuha nabigu cala garabka maa facala maa darra xusmaan maa facala bacdi wax dambe xusmaan dhibaataba u gaaraya lama arko marka ninkii caaya waa raafidla xunoo khabiif on diinta wax ka aqoon cutmaan waxa weeye kafaahu sharafan marka rasuulka laga reebo inuu thaalithu rajulin fi lislaam yaa qofkee thalit rajul isu sharaxi kara maanta tanka helayna haddaan madiina xataa aan ahaan lahayn kan madiinada haddaan ahaan lahayn nasiibaan yaan lahayn dadaa qof thalit rajul fi islaam bacda rasuulilah wax ka sheegay ninka saddexaas marka rasuulka la rasulka cidda taqima abu bakr uma cumar uma cumaan soo nin dhintay soo maaha ninka cumaan wax ka sheegay oon iimaan lahayn kuwa abubakr iyo cumar lacnadaha kasii daray na nabigu waa u baxay alayhi salaatu wasalaam duulaankaas marka mucjizaad fara badan baa dhacay nabigu alay sl meel ilbiya oo biyuhu aada u yaryihiin oo wax yar dharuuqaysoo sii maray nabigu waa uu barakeeyey mse gamuun iyo waxaasoo ku riday biyihii waa burqadeen cuntadiioo dhammaatay ilaahay waa u barakeeyey ayadiioo roob la waayey ilaah nabigu roob doon roob ku filan oo ilaahay u keeno subxaana wa tacaala ashyaa fara badan oo mucjizaada hal ah waxaa koo dhacay munaafiqiintii in ilaahay uu kashifo subxaana wa tacaala inay nabiga dilaan isku dayeen oy maaratay meel buura cariri ay maarata ay ka tuuraan jeiskii maaragtay inay fashilaan inay nabiga iyo qur-aanka ay ku jeesjeesay iradaan kuwaan nabiga iyo saxaabadiis wax ka cuno badan oo ka fulaysan lama arko markay cadow la kulmaan bal nabi maxamed cala saxaabadiisa caaya radiallahu canhu sal allahu ala maxamed ali sali salam waa mara kusoo degtiday inay nabiga ay caayayaan ma garat markii la yihaahdo maxaasaa u sameeydan waxay leeyihiin inaa kunaa naquudu wanalcab ya waa cayaarayna kaftamayna diinta ilaahay rasuulkiisiiyo culummadii saxaaba wax lagu kaftamo ma aha ilaahay wax lagu kaftamo ma aha rasuulka wax lagu kaftamo ma aha diinta wax lagu kaftamo ma aha saxaabada iyo culummada caamiliinta wax lagu kaftamo ma aha ilaa qofku markuu saxaabada caayaya nabigu caayayo ilaah culummada markaa caaysana ilaahay iyo rasuulka iyo saxaabada caayaysa shaafi wuxuu dhii jir ninkii axmed bin xambal caaya waa gaalsana maxaa u leeda ee wuxuu ujeedaahu dhahay axmed bin xambal macruku iyo sunno iyo diinta soo maaha ilaahay rasuulkiisa waa caaya bay axaadiida nabiga waa caaya wax kale ma waa caaya marka waa khatar wa na marka dad badan oo ilaahay ka sifa subxaana wa tacaala marka nabigu markii uu meesha uu tegey gaaladii waa ay baqeen ninkii baytulmaqdis ayla ninkai xukumi jir uu la heshiiyey iyo dowmatljandal meel aylaha iduna meelahaas ku taal nin madax ka ahaa asagan inta lasoo qafaashay uu nabiga la heshiiyey caleyhi salaatu wasalaam markuu soo laabtay waxay u yimid qolo dhistay masjid la yihahda masjid lidiraar oo dadka waxaa loogu talagalay dadka maaragtay inay yahuudda iyo mushrikiinta waaweyn iyo kuwa kaydka diinta u sameynaya inay kusoo dhuumiyaan waa markas litajasus oo masaajid lagu magacaaba maalintas hadii masaajid diraar lagu fikerayo ya gaalada hadda maanta waxay ku fikera meeka maraa kasii dhisan kara oo diraar balaayo iyo qadiyaani iyo wax daran iyo udhiiban kara ilaah og maanta subxaana wa tacaala marka in la digtoonaado w marka waa u baabi'iyey marka caleyhi salaatu wasalaam ma garata waladiina itakaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin inay dadka ku dhibaan iyo gaalnimo iyo wa irsaadan liman xaarab allah wa rasuulahu inay ku dhakiyaan ay ku dhuumiyaan dadka ilaahay rasuulkiisa la xirbinayo ma garata afaman markaasuu dhahay kaas hala burburiye ee masaajida ilaahay darti loo dhisay kuwaa ha lagu ictikaafo kuwaas maaragtay ayaga hala hala hala camiyo nacam khasladaasna waxaa kusoo degtay suuratu tawba ayaa kusoo degtay oo munaafiqiinta suurat lfaalixa la yidhaahda waminhum man yalbizuka fi sadaqaat waminhum aladiina yuduuna nabiy kuwa nabiga dhe wayaquuluuna huwa udun waa dheg wax maqasho wax harna isaga sheegayna iska maqlaayo leeyi inagoo saa maxabada cudurdaaraadkii oo u cudur daaray waxay ka dhigay qof aan wax ogeyn isagoo ogowna iska saamaxay haddana waxaa dhacday nabigu caleyhi salaatu wasalaam sanadkii sagaalaad inuu dadka abubakar uu xaji siiyey oo xajka markaas ka hor nabigu ma uusan xajin abubakar marka xajkaas taqdiim u ahaa waxaa jiray xajka gaalada caado xunay samayn jireen iyagoo mushrikiina iska soo xaji dhaqanba islaam midda kale qoreysha waxay soo saartay waxay yidhaahdeen qofka hadduu ma ka yimaado dadka dibadda ka yimaado laba mid waayo inuu dharkiisa intuu iska dhigo reer maka oo mara uu ka gato ay ku dawaafaan uu ka caadiyeysa ama ka qaado ama tiisa hadduu ku dawaafo waa awtuura qofkii marka aan maka reer lagaca ka gadan karin maradiisana aan tuuri karin muxuu ku qasban yahay isagoo qaabin inuu dawaafo ama gabdhaha wax yar ay meelahan ay saartaan iyagoo haddana xushada diina looga dhiga se gabdhaha waxay dhahayaan alyawma yabduu kulluhu ow bacduhu cawradii maanta qayb kamid aha muuqanaysa famaa badaa minhu laa uxillu in laysoo fiiriyo ma ogoli waxaas markama diina bini aadamka bal fiiri beyt la dawaafayo haween qaabiyo nin qaawan ha dawaafo haddasaba karafaaq soo ma dhaha waxay hadda ay diin ka dhigtaan qaawanaanta maalmaha lagu soco meela qaar soo ma waa isku diin kuwaasina kacbaday ka dhigteen kuwaana iyaguna mawaasiimay ka dhigteen waxuun qaawan oo meelaha wareegayo oo dadka uun soo jiiday attractionkooda waa wax shaqojaanimaa ilahay marka waxaas diin noogama dhigin acuudu billahi min ashaytaan rajiim marka abubakar iyo waxaa lala diray iyo cali abubakar dadka xajisiiyo calina uu dadka u digo oo yiraahdo cali bay waxaa loo diray inuu cuhuudi gaalada oo wixii maaragtay afar bilood wixii ka dheeraa in afar bilood loo sugo tana waa la faro anlaa yaxuja bacda alcaami mushrik nin dambeo gaala ma soo xaj jiraan walaa yaduufa curyaan nin maaragtay qaawana beytka ma dawaafi karo marka dambe waxay idhaahdeen dadkii xajka soo gelaya oo tijaarada iyo waxaasa yaraanaya haddii mushrikiinta laga joojiyo tooristigiyaa yaraanayo mastarkii risqigaa yaraanayo ilahi mataaba tooristi ay ka haysteen moogta risqiga markaasu ilaahay wain kiftum caylatan fasawfa yugnikum allah min fadli ilah idin arsuqayo hadda muslimiinta faray ka bata sooma sooma ayaga hadda maarata qarashna laga helaya iyo maarata wax iibsasho iyo tijaaro muslimana kusoo camirayo gaal marka marka loo baahna intaa wixii ka dambeysay markuu nabigu guulahaas uu gaaray waxaa dhacday in wufuudda ay nabiga ay kusoo bato qabiil walba carabti meel kasta wafdi ugaasyaalkii iyo raggii waaweynaa ay hogaaminaye ayaa imaan reer bani tamiim reer bani fulaan qabiil walba isagoo wafdigoodii iyo shaacirkii wato islaamay ayuu imaanaya sababta carabta waagii hore waxay dhihi jireen qoraysh iyo nabiga isku daaya hadday kasoo takhallusaan waa arkayna kii raay markii quraysh lala tuuray ay arkeen inay diinta ay soconayso ayay marka ay koox kooxa soo islaameen idan taas waxay noqota marka calaama inay nabiga ajashiisa ay soo anfacto caleyh salaatu wasalaam oo risaaladii jaziira carab oo dhan ay qabsatay ee markaas dagaal iyo weerar lagu bilaabay shaam iyo furs lagu bilaabay carab oo dhan ay islaaxday yamanna iyagu jihaad la-aanaba islaanto waxaa loo diray maaragtay mucaad mucaad bin jabal iyo abu muusa alashcari kabacdina caliya laga daba diray iyagoon maaragtay ciidan lagu bixinba islaam bal waktigii dambe dadka mujaahidiinta ayay ka imaan jireen dadka ruum iyo meel kasta furtay amdaadulyaman ayagay ka imaan jireen dadka mujaahidiinta nacam marka nabiga waata kusoo degtay idaa jaa nasrullahi hadduu yimaado walfatxu iyo furashadii wara-ayta annaasa ad aragta yadkuluna fi diinla afwaajan fasabix bixamdi rabbik rabbigaaga marka ku tasbiixso wastakfiru dambi dhaaf weydiiso inahu kaana tawaab sanadkii marka tobnaad ayuu nabigu xajatulwidaac u xajiyey ilaa sanadkii hore gobadhigaa la sameeyey tamhiid inaan qof mushrika uusan beyt ka xajinin qof qaabana uusan xajinin beytkiiba marka islaacsan oo gaaladii laga mamnuucay iyo dadkii qaaqaawada asnaamtiina waagi hore laga qaaday nadiifa oo nabigu xajisiiyey dadka caleyh isalaatu salaam xajkaa nabigu waa ogeysiiyey si ay dadku uga bartaan wuxuu dhahay khuduu canii manaasikakum iga qaata xajka laali lacali laa alqaakum bacda caami haada mar kale inaana arkin baa dhici kartee hadda si fiican u barta ummadii o dhanaa isugu timid ilaa ma konton kunaa la sheegaa afartan kun boqol kun maa la sheegaa oo intuba nabiga wax ka barnaaya caleyh salaatu salaam kolle xajkaas waxaa laga sheekeynayaa iyo qaabkiisii maaragtay marka xajka la gaaro culimmadu muxaadaraadka aad aad laga sheekeynayo xaajatulwadaac marka nabiga uu gutay caleyhi salaatu salaam oo madiino usoo laabtay aakhir dilxija u kusoo laabtay wuxuu sii joogay madiina nabigu caleyhi salaatu salaam dilxija intii ka hartay iyo muxaram iyo safar intaasu caafimaad qabay safar bilawgiisii ajirada ku bilaabay xoogaa tartiib madax madaxxannu kusoo bilaabay isagoo guriga maymuuna joogo maalin khamiis maymuuna xanuunka adiga waa kusoo batay nabiga caleyhi salaatu wasalaam adiga labiiyo toban beri ayuu nabigu aada u sakaraana caleyhi salaatu wasalaam markii dambe sakaraadkuu kusoo weynaaday waxau nabigu maaragtay idan weydiistay in maaragtay guriga caaisho lagu sakaraadiy oo jeclaa sababto maadaama uuna soo wareegi karin waana loo ibno nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka intuu sakaraadayay abubakar radi allahu canhu aa salaadii loo xil saaray inuu salaadii uu tujiyo aada buuna nabiga xanuunkiisa u badnaa markay saxaabada waxay dhihi jireen yaa rasuul allahi inaka tuucaq wackan shadiid aada aa lagu maaragtay qandhadu kuwa haysaa markaasu nacam kamaa yuucaku rajulaani minku laba qofoo adinka idin kamid sida loo qandhaysiiyo markaas macnaha laba ajar baad leeda miya haalo nabiga caleyhi isalaatu salaam wixii uu sakaraadaba abubakar a salaad tujin jiray iyadoo caaisha ay halkaa ay ku hayso oo farta kor u taago dheen rafiiqi lacla dadkii wanaagsana ilaah ugee sidii baa nafta uga dhacda caleyhi isalaatu salaam ummadiisana wuxuu u dardaarma waxaa ugu dambeysay asalaa wamaa malakat imaan salaada iyo waxaa gacanta ku haysaa macnaa xaqa alle iyo xaqa bini aadamka la ilaaliy waa diinta muhimaadkeeda ilaa waa malakat imaanakum ninkii madaxa waxaa soo gala waxaa gacanta ku jira raciyada oo dhan aabbaha waxaa gacantiisa ku jira hooyada waxaa gacanteeda ku jira waxaad u taliso ama dad ama duunyo ah waxaasoo dhanna aada soo gelay xaas aa qabtid ilmaha qabtid waxoo dhan in laga fakero salaadiina waa xaqi alle in maaragtay la ilaaliyo naabumi sala alay wasalam saxaabadiisana waxaa ugu dambeysay iyagoo tukanaya ayuu intuu soo baxay markoorka abubakar u ku daba tukanayo ila qofka marka nafta ka dhacaysa nashaalla soo hela xooga markaasi xataa waxay moodeen saxaabad inuu nabigu soo raystay markaasuu sariir dib ugu laabtay salaadii hadday ka baxeenba nabigii isagoo meyda arkeen aleyh salaatu wasalaam nabigu marka uu dhintay caleyhi salaatu wasalaam saxaabadii waxay ku noqotay arrin aada musiibo aada u weyn iyo qaadisho waa ay ku noqotay waaba filo waaye cumar waaba wareero wuxuu dhahay qofkii dhahaa nabiga dhintay waaba dilaaba nabiga khalaas xoogaas waxdhimo yaraa ku dhacay waana soo noqonaa maara abubakaraa yimid oo meelfa ku maqnaa markuu nabiga uu soo maray caleyhi salaatu wasalaam wejigiisuu ka dhunkaday dhibta xayan mayitan oo dhan markaad nooleedna waa udgeysa qayiba ahayd haddoo dhimatana waa udgeysaa laa yajmacu allahu laka meytataan laba geel ilaahayba kuu kulmin maayo ama almiitatu aladii qad kataba allahu caleyk faqad midtaha geeridii lagu qoray baa tana inaka mayitu inhu mayituun cumaroo dadkii hortaagan yimid xore cumar dhinac uga wareeg dadkii u lahaa wuxuu yihi man kaana yacbud allah fa ina allaha xayun laa yamuut qofka walba ilaahay caabudi jiray alla hadda waa jooga waman kaana yacbudu muxamadan qofkii maxamed caabudaayo fa ina muxamadan qad maata waa tawxiidka balfiir basharna la caabudayo laakiin la caabuday haddaa tiraada awliyaha la caabudin ha waa warka ibnu taymi ibn cabdilwahaaba laleeya abubakar ibnu taymi ibn cabdilwahaabaa baray mise nabi maxamedaa wax baray yo ka barta abubakar waman kaana markaas wuxuu leeya tawxiidka u yaqaana fiir waman kaana yacbudu muxamadan fa ina muxamadan qad maat qofkii maxamed caabudaayay waa dhintay marka qof walba xaraam ilah inuu caabudo nabi maxamed oo nabi maxamed lama caabudi karo ilaa cibaadada cid u ogolyaha lama arko aayadii u akriya marka wma muxamad ila rasuulu qad khalat min qablihi اrusul afain maata oo qutila nqalabtum clى acqaabikum wman yanqalib calى caqibayhi falan yadura allaha shayئa wasayzi llahu shaakiriin wamaa muxamedin nabi maxamed ma ahaanin ilaa rasuul rasuul maa wax kalaman ilah maan waa rasuul kama sareeya rasuul lakin waa afdal rusul khaatib anbiya qad khalat min qablihi rusul rasul ka horeysa ay dhinteen waaye kun rusulna maxaa ka aragtaa mid nool ma ka aragtaa dadaa waxay dhaha khadira nool laakin culimadu waa waa beeniyaa waxay dhaha khadir hadduu nool nabi maxamed asxaabtiisao kamid noqona ma ka har nabi nool nabi asxaabtiisao kamid noqona mana la arkin isagoo nabi maxamed socon soo ma wama nabiguna waxau dhaha xadiidkii aakhir markuu dhimanayo caawa laga bilaabo boqol sano markay caawa kasoo wareegto oo boqol san caaw kasoo wareegto dadka hadda jooga qof noolaanayo malaho wa ficlan ah saxaabada ninkii ugu yaraa maaragtay camru dhufayl abuwaasila ma garan boqol iyo toban hijriyadu markay ahayd oo dhinta hamiinku markuu nabigu dhan waa sanadka tobnaad ah soo ma dadkii noolaa hamiinka uu soo dhahay qof boqol sano dhaafa ma jiro jiilkaasoo dhan waa u dhamaatay boqol sano markay gaartay gabar gabadheed kamaha ayagii macnaa qofkii dhoolad farac waa kaare laakiin hamiinkaas xataa qofka dhashoo neefsanay boqol sano markii marta hal qof kama noolay khadar hamiinka hadduu joogi laha boqolkaas sano ma dhaafi lahay xadiidkaas oo ka dabaqmi laha midda kale hadduu joogi laha nabi markaas nabi maxamed saxaabidiisoo noqon laha lagu arki lahaa lama hayo afa in maata hadduu dhinto oo qutila la dilo in qalatum calaa caqaabikum madi baa u noqonaysa maxamed asaga caabudayso aniga caabudoon haddaan intana kala yaaca mase ilaahowna bara ilaahw bara ilaahw ku bara waa nool ilaa qiyaami saaca caabud wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin dadkii dhamaa awalna waxay soo degtay aayadda xaaditadii oo maaragtay uxud ee la faafiya nabiga ee qaar ay wareereen ay moodeen dadkii inay diintii dhamaatay qaarna anas bnu nadar iyo ay dhahayeen nabi maxamed hadduu dhintay muutu calaa maa maata caleyhi rasuullah sal alla alay slam waxuu ku dhintay ku dhinta diinta miyay dhamaatay diinu idin kale ilahay in la caabuday ilahayna waa la caabudaya subxaana wa tacaala dadkii markaasi abubakar kusoo xorey dadkii dhamaa waxay moodeen aayadiba qur-aanka inay ku cusub tahayba haddaba markaas ayaa waxaa dhacday nabiga calayh salaatu salaam in la dhaqo waxaana cabaas dadkii qaraabadiisa ayaa dhaqay iyo cali iyo iyo mawaalidiisi addoommadiisa nabiga caleyhi salaatu salaam saddex maro oo qudnig ah qurqurxoonal oo lagu kafandhar fiican ah nabiga caleyhi salaatu salaam marka tukashadiina xadiidaa kusoo arooray nabiga inaan jamaaca lagula tukaday qof walbaa keligiis qof walbaa gooni gooniya loogu tukaday marka hore aalibeytkiisaa ku tukaday kabacdi muhaajiriinta kabacdi ansaartii kabacdi haweenkii kabacdi caruurta saas loogu tukaday xaggee lagu duugaa xadiidaa jira nabiga caleyhi salaatu salaam oo ah nabi lama qibdooda ilaa meesha lagu qibdooda lagu duuga gurigiisa caaisho qurfadiisa lagu duuga qabri sharif oo ku yaala daabirmi sal alla alay wasalam markii la duugana intaan la duuginba saxaabada waxay ka fekereen inaan rasuulka la duugan idoon ummadda imaam lahayn imaamnimadu waa muhiim laa yaslix naasa fawda laa salaata lah ummadda suba talisa wax aan madax la-aan isku afka soomaaliya laga arka aan noolaana bidiin madax xaalan kama suurto sababto waa la soconaya ummadda inay madax xigaan marka ansaartii iyagoo shirsan oo leh maaragtay markaa sacd ibnu cubaada noolaa abubakar iyo cumar iyo abu cubayda maqlay waa aadeen ansaartii waxay dhaheen hal amiirna keensada hal amiirna anaga aan keensano abubakar waxau dhahay waxaas ma dhici karaan nabigana waxaan maqlay isagoo dhahay alaimatu min quraysh madaxtinimada quraysha iskale allahu aclam sababtuna waxaa weeyaan waa dad kafaa'adoodaa badan kafaa'adooda aada iyo aada u badan casabiyo xoog loo difaacdana waa lahaayeen carabtuna waa ka dambeeyey yani karti badanna waa leeyihin nabigu isagoo ku tilmaamay alayh salaatu salaam annaasu tabca min quraysh mumin wa kaafir muminkuna muminka qurayshu taabicu yahay gaalkana gaalka qurayshu taabicu yah nabigu alayh salaatu salaam waxaana sheegay nabigu in laba iyo toban oo aymo oo quraysh isku xogsa doonaan diintana oo marfuuc yahay laakiin xataa markii qurayshtii laga dejiyey waxaa ummadii dhame baab kala daadata oo nabiga hadalkiisa inuu saxaa soo soo baxay ansaarti marka waa ku waafaqan xadiidka xadiis mashhuuro muslim bukhaari weliya mutawaatir oo la yaqaano u ah qof ka dooday ma aysan ahayn abubakar marka wuxuu yihi abu cubayde ama cumar doorta cumar waxayba ka noqotay shalay maaha oo aada ugu xumaa sababta wuxuu leeyahay meel abubakar aan joogo see madax uga noqon karaa adduunka waxaa u nacbano in la yihahdo meel abubakar joogo madax ka noqo raggoo rag fadligood isyaqaanay ahayn wuu ogyahay ninkaan in laga hormari kara ma aha marka waxay la tahaba abubakar ka hormar oo abubakar madax noqon iyadoo qoorta laga gooyo inaa wa markaasaa inuu yihi bal adiga waayo adaa salaadaadii maaragtay nabiga uu kuu doortay adaa nagu khayr badan halkiia marka lagula mubaayacooda abubakar madaxtinimadii ansaartii iyo muhaajiriintii intii meesha joogtay ummadii kalena marka waa ay ku raaceen radia allahu canhu markay madax yeesheen iyagoo madaxdaa nabiga la duugo calayh salatu salaam sunadana hadda ummadda muslimiinta waa saas ahaan jirtay qofka amiirkaha markau dhinto intoosan dhan waa in madax ummadda ay leeyihiin fawdo ma jirto nay fawdo ma jirto marka hadda nabiga calay salaam geeridiina ummaddana waxay ahayd naxdin weyn bay ku noqotay oo saxaabada waxay ka xumaa jireen waxay dhihi jireen waxyigiia naga go-ay awal hadda waaqicaa dhacaysa qur-aankii oo kasoo degaayo rasuulkii baa sheegay caleyh salaatu wasalaam hadda waxay noqdeen ilmo uu naas iska nuugaayo iska barwaaqaysnaayo hal mar banaanka loo soo saaray ilaa waxyigi naas waa ka maxaaye waata mar dhacday qiso umu aymana nabigu soo ziyaaran jiray mawladiisii isagana soo koraysay markaas abubakar iyo cumar markuu nabigu nufaxilay aan soo ziyaaranana ke markay u tageenay booyda markaas maxaa la booyaya nabiga calayhi salaatu salaam wixii aakhara u khayr badan waxay tahay waa ogahay tiri in nabiga aakhare u khayr badan tahay laakiin waxaa la gooyaa ana alwaxya qad inqadaca min asamaa waxyigii samada nooga imaan jiray aa naga go-a markaasi fahayayatu maca albukaa iyagiina waa iyagii kasii ooyeysa abubakar cumar kasii ooyeysa radi allahu canhu marka nabigeena calayh salaatu wasalaam khayr ha nooga jaazeeyo diintan weyn buu nooga tegay iyo kitaabkan baylada oo cad waxau dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam taraktukum cala almaxadati albaydaa xujo cada nin kaga tegi layluhaa ka nahaariha hamiinkeedi maalin waa isku mid laa yasiiqu canha ilaa haali qof halaagsan unbaa ka leex marka wadadaas ku socda buu dhaha nabigu calayhi salatu wasalaam calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa araashidiin cabduu calayha binawaajib ku dhegow dhaha sunadeeda iyo sunada khulafaa raashidiin gows dambeed ku qaniina ma garat wa iyaakum muxdathaati umuur bidacooyinkan iska jira ilahay kuu nabiga rumeeyo oo raaca oo hadhow markii qabriga lagu weydiiya ku yidhaahda huwa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam huwa muxamadun jaa-naa bilbayinaati xujacada noolay fa aamanaa bi waan rumayna wasadaqnaa watabacnaa allah naga dhigo kuwa haa haa yidhaahda oon siiradiisa iyo cilmigiisa iyo dhaqankiisa hadigiisa aan ka warqabin kuna camal falin laa adri samictu nnaas yaquuluna shayan faqultu dadka waxsha sheega ilahay kuwaas nagama dhigo allahuma xamidna biqowli haabit fi lxayaati alaakhira ilahay hanagu anfaco soonkeennana allah naga aqbalo duruustaana intii dhegaystay iyo sheikhii alifada ajir allaha ka siiyo iyo qofka af soomaali ku fasiray intaba ilahi nagu anfaco sal allahu calaa maxamedin waali saxbi wsalim waaakhiru dacwaana an alxamdu lilah rabbil caalamiin sal allah calaa maxamedin waali saxbi